ahlan wasahlan oo marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhegeystiya lamaantiin gobolbaa joogtaan iyo sulbaadana maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan waa xubinta wargeysada alabas wax walba isniin ilaa jimcayaa si toosa uga dhegeysataan warbaahinta staa waa subaxnimo isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha shanaad ee mey sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaan idin leenahay dhammaantiin subax wanaagsan subax aada iyo aad u wacan una macaan caasimada ta nairobi ee halkaad u sugan tahayna subax wanaagsan ayaan ku leeyahay dhegeysta xubinta wargeysada waxaanu alaaba ku eegnaa qaar ka mid a wargeysada dalka kasoo baxa ee ay qoraan wargeysada amaba qaar ka mid ah wargeysada dalka kasoo baxay sidoo kale waxyaabaha ay qoraan amaba ugu xiisaha badan oo ay daabacaan ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal inagoona kala eegi doona wargeysada kale ah daily nation iyo weliba the standard anigoo mascab ismaaciil a idiin soo jeedin doona xubinta wargeysada dhammaantiina waan idin soo warbeenayaa qaybta dambena dhegeystayaasha ayaan fursada u siin doonaa si ay noola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sida loogu waabariistay subaxani wargeyska ugu horee daily nation ayaan marka ugu hore ku bilaabaya dhegeystayaal halkaasi waxa uu ku qorayaa arrimo la xiriira siyaasada ee wargeyskana waxa uu markaasi sheegayaa in baaritaan iyo weliba codeyn uu sameeyey ay ku ogaadeen in markaasi kenyaanka ay waxyaabo badan diiradda saarayaan doorashadan soo socota islamarkaana ay doonayaan in wax laga qabto waxyaabaha markaasi ay kenyaanka sida aadka u doonayaan waxaa ka mid ah in maciishada amaba qiimaha maciishada ee sare u kacay ee hoos loo soo celiyo sidoo kale in wax laga qabto arrimaha la xiriira shaqa la-aanta arrimaha la xiriira nabadda amaba amniga iyo weliba dhankaasi iyo crime ama dembiyada waxaa markaasi loo yaqaano sidoo kale arrimaha ay doonayaan in wax laga qabto ayaa ah dowlad xumida ama maamul xumida poor governance wax loo yaqaano sidoo kale siyaasadda markaasi qaraar ama bad politics ayaa qeyb ka ah iyo weliba saboolnimada poverty waxyaabaha markaasi wargeysku leeyahay waxaa diiradda saaraya kenyaanka amaba shacabka si kale markii loo dhigo arrimaha la xiriira dhaqaalaha lacagta cunada iyo weliba nabadda waxyaabaha isha lagu hayayaa leeyahay amaba what this election all is about ayaa leeyahay ama waxa uu ka kooban yahay doorashada ama ay ka kooban tahay doorashada dhici doonta ama codeynta boqolkiiba lixdan iyo afar kenyaanka ayaana sidaasi sheegayaa in arrimahaasi ay iyagu diiradda saarayaan dhegeystayaal islamarkaana ay doonayaan in wax laga qabto waa inay leeyihiin oo waxyaabaha ay u baahan yihiin in kuwa u tirtamaya xilka majigooyinka ugu sarreeya ee dalka ama xilka madaxtinimada ay wax ka qabtaan dhegeystayaal haddii aan kusii soconno bogga labaad ee wargeyska daily nation waxauu ku qorayaa arrimo la xiriira in madaxweynaha wadanka syria leon ninka lagu magacaabo julius maada woni bio uu maalinkii shalay heed la kulmay islamarkaana uu isaga iyo weliba waa waaxda kenya defence forces dhankaasi iyo weliba ciidanka ilaalada dalka ayaa waxaa leeyahay waxa ay kormeer ku sameeyeen islamarkaana ay barordiiq u sameeyeen afar kenyaana oo iyagu la sheegay inay markaasi sanad waa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashamiyadii ay ku nafwaayeen iyaga oo markaasi wax ka qabanaya amaba ku sugan wadankaasi ka tirsan galbeedka africa iyagoo halkaasi u jooga in ay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira dhegeystayaal dhankaas iyo weliba nabadda waxaana heshiiska warkaasi united nations observe mission ee loo yaqaani jiray u n o m s l ayayna halkaasi ku joogeen madaxweynaha ayaana dalka u yimid si uu barordiiq ugu sameeyo ilaa iyo afartaasi sarkaal ee ku nafwaayay xiligaasi dagaalka halkaasi ka jira dhegeystayaal bogga saddexaad ee wargeyska ee daily nation haddii aan soo qabanno waxaa halkaasi uu ka qorayaa warbixin ku saabsan nin lagu magacaabo faarax bashiir oo isagu lacag gaaraysa laba dhibic lix milyan oo shilinka dalka ah ee lagala baxay sim telefoonkiisa dhegeystayaal amaba qaabka telefoonkiisa loo maray balse isagoo ku koonadgaraysnaa dhanka iyo bangiga dhegeystayaal waxaa laleeyahay faarax bashiir ayaa weli waxa ay arintan ku noqotay amaba ku tahayba filanwa iyo weliba in uu qaadan leeyahay si bangigiisa ama akoonka bangigiisa lagala baxay ayna kala baxeen shakhsiyaad iyagu tuuga ah waa laba maalin kadib ayaa leeyahay markii uu kasoo laabtay caasimada johannesburg magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa isagoo halkaasi lagu waday inuu ku sugnaado dalka ilaa iyo laba usbuuc bishii labaad ee sanadka waxaa leeyahay waxaa isaga oo arkaya si toosa loola baxay akoonadiisa bangiga si gaara banka absa bank loo yaqaano ou afar akoon halkaasi ku lahaa ayaa lagala baxaya leeyahay toddobadii bishii februaayo ilaa iyo weliba sagaalkii bishaasi mister bashiir oo da-diisa uu wargeyska sidau qorayo konton iyo sideed sano jira sidoo kalena arrimaha caafimaadka ka shaqeeya ayaa waxaa laleeyahay waxau halkan u imaadee arrimada xiriira familka laakiinse warbixinta sida ay qorayso marar badan ayaa waxaa usoo dhacay dhambaalo iyo weliba fariimo ay soo dirayeen shakhsiyaadkan tuugada ah ilaa iyo toban masaj ayuuna helay balse kadib waxaa leeyahay waxaa dhacday in loo sheegay in ilaa iyo toban iyo shan leen oo kala duwan amaba number oo kala duwan lagala baxay lacagahaasi lagu qiyaasay ilaa iyo laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka dalka dhageystayaal dabcan warbixin ereyga wargeesku ka qorayaa laakiinse waa warbixintaasi ku saabsan sida ninkaasi loo dhacay shakhsiyaadka tuugada oo dhammaan maalmahan lasoo dhaafay maalmihii lasoo dhaafayba arrimahaasi ku badanaya dalka ayaa markaasi uu ka sheekeynaya iyadoona kusunahay in usbuucii lasoo dhaafay sidoo kale nin isagu inspector ah oo ugu weyn booliska qeybta dhankaasi sida aan filayo gobolka galbeedka inuu yaan filaya isagana akoonkiisa lagala baxay lacag ka badan lix boqoloo kun oo shilinka dalka oo tuuga sidan oo kale ah ay dhac ugu geysteen dhegeystayaal bogga afraad ee wargeeska daily nation haddii aan soo qabanno waxa uu qorayaa warbixinta ah in william ruuto oo iminka raila odinga u sheegayo in mother karua aysan wax cod ah oga soo dhiibi karin islamarkaana ugu soo biirin karin gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maalinkii shalay waxaa leeyahay waxuu ku sugnaa ismaamulka kirinyaga halkaasi oo sidoo kale ah ee halkay kasoo jeedo haweeneyda lagu magacaabo mother karua laakiinse waxa uu iska fogeeyey sidoo kalena uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in ay suurtagal tahay uu yidhi in wasiirkii hore ee cadaaladda ay ku qasbi doonto gobolkaasi oo dhan in inta badan ay u codeeyaan raila odinga waxaa leeyahay tallaabo loo arkayay in markaasi lagu yareynayay waa xawaaraha ay haweeneyda mada karuwa kula socotay gobolka bartamaha dalka kuna dhex gashay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa markaasi william ruuto uu ku eedeynayaa amaba uu sheegay in raila odinga waxyaabaha uu leeyahay waa laga qabanayaa amaba waxayaa laga qabanaya ay ka mid yihiin waxaa loo yaqaano ignorant dhegeystayaal dhankaasi badownimada ayaa ah waxyaaba mar aan suurtagal ahayn ayuu leeyahay balse kenyaanka waa sida uu sheegayaba ay doonayaan in wax laga qabto arrimaha la xiriira dhaqaalaha dhegeystayaal isagoo halkaasi ay kula sugnaayeen ku-xigeenkiisa rigaadi geshagua iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo musalia mudavary iyo sidoo kale xildhibaano kan oo aada u tir badan ayaa halkaasi waxaa la leeyahay waxa ay markaasi eedeemo kala duwan u jeedinayeen madaxa xisbiga amaba isbahaysiga azimio lomoja wan kenya raila odinga dhegeystayaal iyagoo inta badan sida wargeyska uu qorayo hadaladooda ku markaasi ku ataagareynayay ama weerar afka ku qaadayay raila odinga isla bogga afraad ee wargeeska waxa uu qorayaa in ilaa iyo laba shakhsiyaad oo u taagan ama u taagnaa u tartamaya xilka madaxweynimo laga reebay ee doorashada dhegeystayaal waxaa leeyahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha i b c ayaa maalinkii shalay heed waxa uu iyada oo la marayo waa istijada ugu dambe ee lagu xaqiijinayo macluumaadka iyo sidoo kale in shakhsiyaadka u loolamaya jegada madaxweynimo ay kasoo baxeen dhammaan ama ay mareen dhammaan habraacyadii laga doonaya ka hor sagaalka bisha sideedaad ee doorashada ay dhici doonta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyo sidoo kale madaxa xisbiga wiper kalonzo msioka ayaa lagu wadaa in maalinka sabtida ah ay ka hor muuqdaan guddiga i b c halka sidoo kale raila odinga isna uu guddigaasi tegi doono maalinka axadda dhegeystayaal si loo xaqiijiyo macluumaadkooda islamarkaana loo kelyagareeyo inay u tartamaan ilaa iyo sideed iyo toban sideed iyo toban shakhsiyaad ayaa loo soo reebay lagana soo reebay konton iyo sideed kale iyadoo micneedu tahay in ilaa iyo afartan shakhsi meeshaasi laga saaray kuwaasoo wareegii ugu dambeeyay usoo gudbeen haddana waxaa leeyahay laba kale ayaa maalinkii shaleed laga saaray labadaasi oo lagu kala magacaabo ninka lagu magacaabo justas juma iyo weliba peter congore iyaguna waxaa meesha looga saaray inaysan kasoo bixin ama markaasi u dhammeyn dhammaan waxyaabihii looga laga doonayay si ay ugu tartamaan jigada madaxweynenimo dhegeystayaal bogga shanaad ee wargeeska daily nation waxa uu qorayaa in dhawarjab weyn uu soo gaaray tiimka william ruuto iyo weliba guud ahaan u d a iyadoo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga u d a uu maalinkii shalayheed ku biiray garabka royal odinga dhegeystayaal waxaa leeyahay madaxa azimio lamoja wan kenya raila odinga ayaa waxa ay farxad u ahayd maalinkii shalayheed isaga oo dhabarjab weyn ku riday ninka ay sida weyn iskugu loolamayaan ee william ruuto kadib markii ku-xigeenka xisbigaasi ama guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi waa ninka lagu magacaabo kibruto kirwa waa vice chairman dhegeystayaal uu sheegay inuu si toosa u taageerayo royla odinga ninkan oo sidoo kale wasiirka ahaa dowladii moai kibaki ayaa waxaa markaasi uu ku biirayaa garabka mr odinga maalmoom kadib markii garabkiisa ay ka baxeen barasabka machakos alfred matua iyo weligiisa kilifi amason kingi oo iyagu u wareegay garabka william ruuto dhegeystayaal waxaa sidoo kale wargeyska uu qorayaa tan iyo bishii labaad ee februaayo waxaa la leeyahay ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto ayaa waxa uu dhumiyey xildhibaano ka badan shan sidoo kalena siyaasiyiin iyo weliba shakhsiyaad sarsare ayaa sidoo kale garabkiisa iskaga baxay maalinkii maalin dhoweedna waxaa la leeyahay waxa uu waayey xildhibaanka dhankaasi iyo waa koonfurta turkana james lomin sidoo kale dhigiisa beriga turkana ninka lagu magacaabo cali lokiro iyo wakiilka haweenka ee isla turkana joyce emankior ayaa dhammaantood waxay ku biireen garabka raila odinga dhegeystayaal sidoo kale ninkan iminka kusoo biiray garabka raila ee kibruto kirwa sidoo kalena ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga u d a ayaa waxa uu leeyahay halkaasi waxaa noga soo tegay waa inaysan daahfurnaan ka jirin islamarkaana markii lasoo xushay ragaadiga shagwe aan jabay ayuu leeyahay guud ahaan xisbiga iyo weliba isbahaysiga waa sida hadalka udhigaya sidaasi awgeedna aan u arkayn ayuu leeyahay in xisbigaasi uu ku guuleysan karo doorashada soo socota dhegeystayaal warbixinada kale ayaan kusii soconaynay ee daily nation bogga sadeedaad ee daily nation waxa uu qoraya warbixin ku saabsan in tan iyo bilowgii covid nneteen ee shakhsiyaadka iyagu ama shakhsiyaad badan oo dhankaasi iyo ganacsatada ah ay in ka badan boqol bilyan oo shilinka dalka ah oo amaah ama deymaa ka qaateen bangiyada kala duwan dhegeystayaal bangiyada amaba central bank bangiga dhexe dalka ayaana iminka waxaa leeyahay waxaa walaac ka muujinaya in lacagahaasi ay soo celin doonaan si gaara waxaa loola hadlayaa waa kuwa ka shaqaysta afar waaxood dhankaasi iyo ganacsiga sidoo kale kuwa dhankaasi iyo maalgashiga real estate loo yaqaano manufacturing kuwa wax soo saarka arrimaha ka shaqeeya iyo sidoo kale dhankaasi iyo arrimaha guryaha ay waxaasi ka shaqeeya dhegeystayaal waa afarta waaxood ee ugu badan sidoo kalena lacagahan boqol boqolka bilyana shilinka dalka ah deymada ee qaatay bangiyadana waxa uu walaac ka muujinayaa in lacagahaasi ee waqtigii loogu talagalo ku bixin doonaan iyo in kala dhegeystayaal boga tobanaad ee wargeyska haddii aan soo qabano sidoo kalena dulmar warbixinta halkaasi uu ku daawacayo xildhibaanada ayaa su-aal weydiinaya sida derbi ku yaala xabsiga loo yaqaano shimolatewa prisona magaalada mombasa dhegeystayaal uu kusoo dumay ilaa iyo lacag gaaraysa afar labaatan dhibic sagaal milyan oo shilinka dalka ah qandaraas ayaa la siiyaa leeyahay si halkaasi loogu sameeyo derbiga laakiinse waxaa su-aale ay xildhibaanadu weydiinayaan qaabka lacagahaasi lagu bixiyey sidoo kale waxyaabaha keenay in derbiga uu soo duma dhegeystayaal haddii aan kusii soconno warbixinada kale ee arrimaha la xiriira wargeyska daily nation waxaa wargeyska bogga saddex iyo tobnaad uu ku qorayaa in ruto iyo raila labaduba ay markaasi ay ku baaqiyaan sidoo kalena ay ballanqaadi sameynayaan ballanqaadidaasi oo ah inay bixin doonaan free education waxaa loo yaqaano in waxbarashada bilaasha ay bixin doonaan waa haddii ay ku guuleystaan doorashada soo socota bogga afar iyo tobnaada wargees waxaa ku qorayaa in ninka lagu magacaabo moses watangula uu mar kale u tartami doono senatarka bongoma waxaana uu sheegay ama uu leeyahay why am defending my seat sababta u difaacanayo kursigayga ayuu leeyahay dabcan ninkan oo iminka wata xisbiga ford kenya sidoo kalena taageera william ruto ayaa waxauu kasoo jeeda gobolka galbeedka dalka halkaasi oo sidoo kale ismaamulka buusiya uu senatarnimada mar kale uu u doonayo sidoo kale dhegeystayaal haddii aan soo qabto boga ugu dambe warbixinta ugu qoraya wargeyska daily nation waxaa la leeyahay xildhibaanada ayaa iska fogeyey eedeymaha iyo sidoo kale wararka soo baxay sheegaya in hay-adaha caalamiga si gaara kuwa ka shaqeeya dhaqaalaha ay ku cadaadinayeen maalmihii lasoo dhaafay inay meelmariyaan sharciga ku saabsan lacagaha iyo sidoo kale amaahda waxaan ogsonahay in xildhibaanada maalmihii lasoo dhaafay ay iska diideen sharciga wax kabedelka dhankaasi arrimaha loo yaqaano financial bill si loo kordhiyo lacagaha deenta iyo sidoo kale kuwa la xiriira dhankaasi iyo canshuuraha dhegeystayaal si loo kabo bajetka iyo weliba lacagaha ka harsan ee sanad maaliyadeedka labada kun laba iyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka haweeneyda lagu magacaabo gladis winga oo iyadu ah guddoomiyaha guddiga ee dhankaasi iyo dhaqaalaha baarlamaanka u xilsaaran waxay sheegtay in aysan waxba kama jiraan tahay in hay-ada caalamiga ay markaasi breshar saarayaan amaba ku cadaadinayaan in sharcigaasi la meelmariyo inta aan saaxiibada fursadda u siinin wargeyska kale ee the standard laba warbixin oo keliya ayaan halkaasi kasoo qabanayaa bogga lixaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa top gambalas waxa loo yaqaano waa siyaasiyiinta sarsare ee dalka kuwaasi oo xilalkoodu aan xilal u tartami doonin balse isha ku haya national politics ama siyaasada sare dhegeystayaal iyaga oo kaarkooda kala saartay raila odinga iyo weliba william ruto waxaa kamid ah musali mudavadi hogaamiyaha a n c sidoo kale waxaa kamid ah xasan joho isagu barasabka mombasa ah sabina chege gabadha wimen reebka u ah muranga sidoo kale rigadi gashagua ku-xigeenka william ruto ee dhankaasi iyo running medka iyo sidoo kale wicrif oparonya barasabka kakaminga dhegeystayaal waxaana leeyahay shakhsiyaadkan oo dhammaantood ee arrimahoodu weliba siyaasadoodu ay ku xiran tahay sidii ay kuwani kusoo baxaan waa raila odinga iyo weliba william ruto dhegeystayaal siyaasiyiin kale oo aada u tira badan sidoo kale magacyadooda halkaasi ku qorayaa balse waa shakhsiyaad aada iyo aada ugu dhadhow labada garab laakiinse sidoo kale mustaqbalkooda ku xirnaan doona ayaa leeyahay dhegeystayaal isla bogga dhexaad ee wargeyska the standard haddii aan soo qabto xisbiga kanu ayaa waxa uu sheegayaa inuu iminka si toosa u taageeri doono sidoo kalena uu qeyb ka yahay azimio la umoja waa sida uu sheegaya xogyaha guud ee xisbigaasi ninka lagu magacaabo nick salad xisbigan waxaa hogaamiya gideon moye waxaana mar kale ay leeyihiin waxaanu ka tirsannahay kana midnahay xisbiga waa asbahaysiga azimio la umoja meenla ogama soconna ayay leeyihiin dhegeystayaal boga ugu dambeeya wargeyska haddii aan soo qabto arrimaha la xiriira cayaaraha real madrid ayaa ku guuleysatay koobka champions league ee dhegeystayaal waxayna hal iyo eber oga badisay naadiga liverpool ee ciyaartaasi oo dhacday dabcan habeen hore waana ciyaar aad iyo aad u xiiso badneed waxayna qaadeen liverpool aanrahde ee real madrid koobkoodii afar iyo tobanaad ee champions leaga dhegeystayaal iyadoona ogsonahay in ciyaarihii kasii horeeyay isreebreebka ay kasoo badisay kooxaha moncity kooxaha p s d iyo weliba kooxda chelsea oo dhammaantood ah kooxa cudud leh sidoo kalena aan la saadaalinayn in halkaasi ay awoodda kusoo gaari lahayd dhegeystayaal daqiiqadaha kooban ee soo haray aan saaxiibada fursadda u siiyo si ay qeyb uga soo noqdaan la wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabirista dhegeystayaal goobta ku sugantahay waa sida jawiga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska dhegeystaha uu hore ee qadka ku jira subaxan star f m hallow soo dhow saaxib aye cusmaan cife iyo subaxan
nabadgelyo iyo barwaaqo intaan ka warqabo haye
nabad baa ilaahay nagu barisay iskuulkii baa la aaday dugsidii ay ilaha soo dhigteen ninkii carigaa carigu dareegsanayaa waa jawi nabad ah waagad
nabad allaha nagu diyaaro doorasho nabad allah ku rido
aamiin waa mahadsan tahay cusmaan dalka nabad amni allahna siiya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam dhegeystaha kale star f m hallow
hallo soo dhow saaxib wacalaykum asalaam waraxma
salaam muscab waa cumar khiyaar joog meelo madheera waa kaa qaaday cumar waan kusoo dhaweynayaa
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaan uga fadhiisanay Hay.
nabadgelyo waan jawiga aad ayuu u degan yahay waa garta marka waxaa waaye ganacsiga wax walba waa kala socdaan waxaan leenahay doorashadan horta si nabad allah nooga dhameeya Mhm.
waxaan leeyahay dadka waxtarka leh hala soo doorto andhila aniga haddii aan reer mandheeraan aan dadka waxtarka leh hala soo doorto marka dhammaan dadka istaafan ku xiran waa salaamayaa adigana waa ku salaamayaa saaxiibka yuusuf bakarna waa salaamaya muscab waa ku salaamaya adigana mahadsanid saaxib cumar bandheera wuu mahadsan yahay dhegeystaha kale star f m hallo soo dhow
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
magaci maxalle maxamed cabdullaahi barquuqe haye maxamed barquuqey subaxan oo saaka suxan waa barwaaqo si ilaahay uu talagalay iskuulka waa la kala aaday dugsiga waa la aaday waa barwaaqo way kala degan tahay haye
waa iska fiican dhegeystayaashana waa salaamaya maxaa kaloo su-aal rabaa haa nin maalin hore idaacadda ka hadloo sax haybiye hmm?
nin sac sac baa baadi lahan yaa yiri hmm.
ninkaas sacaas hadduu sac jiir la yahay oo alif bawdada uu qabo sacaas annagaa iskale naala soo xiriiro waa garta aad waa mahadsan tahay
Ah, maxamed wuu mahadsan yahay Eh, dabcan haddii uu jiro qof saasi ah hale eh, dabcan ha noo soo sheego si markaas si aan isku waafajino isagii maxamed dhegeystaha kale star f m hallo hallo star f m
Haa, maxamed mandheera waaye haye maxamed mandheera isu waxan
Haa, waa la iska fiican yahay laakiin waxaa hadalhayn badan ka taagan Ah,
dad badan oo ma aragtay oo doorasho doon ah haa
oo baabuuradii intay samaacado kusoo xireen magaaladii habeen iyo dharaar buuqun ku wada haa
marka la doorto codka la siiyana aan dib dambe loo arkaynin haa xiliyadan camal unbaa la arkaa ma garan haye haye
marka dadkii marka dadweynihii waxay ku heshiiyeen Mhm.
in wixii subaxan ka bilowda baabuurta wax ku xiran ama oo wax tankaazaynaysabaay
Mhm. aad tahay aan ka xumay qadka ka go-ay dhegeystahaasi star f m hallo السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
عليكم السلام من دار كيف haye mandheera isu waxan xalima
ما شاء الله والله دب مجرنا والهوشي سوى عرسنا haye
الحمد لله لكن ما لنا قفل عاسين ولا إله إلا أنت أنت بمثل الله ونعلي سان لا ما نضافكن الله نوضع في الدنيا الله نوضع في يوم باندينا إن شاء الله hagaag mahadsan tahay star f m hallo hallo star f m ka xumahay dhegeystahaasi dhegeystaha kale u gudub star f m hallo
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
بوقال صح ونحسن باقولي هاي ما قاعد يفكروا بك الوين وكرتي كاوتو مدار بقال صح عليها subax lamid walaal soo dhow
ee halkaa ku soconaya waxaa la lahayn kari karaan isku socodka gaadiidka ganacsiga maasha allah wax walba siday alugu talagalaa ay kula socdaan kartay Mhm.
haddii ii dhammaan dhegeystayaasha qaaliga ah waxaa leedahay subax waxaa ma wanaagsan baa ay leeyahay Mhm.
sidoo kale dhammaan faamilkay iyadana in badan waxaa leeyahay arrimo suuban ee subax waxaa na wanaagsan ee ha ka reera madheero inta guriska dhammaantood in badan iyadana waxaa leeyahay subax waxaa na wanaagsan Mhm.
shaqo wacan baa ku leeyahay walaalkay mahadsanid star f m hallo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
walaalkeen macaan waxaan ku leeyahay shaaha hana wanaagsan riyaaq etoobiya waa mafahan subax lamid ah rayaaq etoobiya subaxan
maasha allah meeshaan kaga suganaya jawiga aad iyo aad u macaan yaad moodaa socodka gaadiidka ganacsiga amni wax weliba sidaa lagu talagalay ay kula socdaan haye
dhammaan dhegeystayaasha qaaliga soo kalefiyeenteyda qaymaha ee qadarinta midnimada weliba kusidin wax wanaagsan aan oranay adiga yuusuf wax wanaagsan walaalka qaaligaa in badan subax lamid ah mahadsanid star f m hallo
muscab assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
wajada fiican bumuwaani waa kusoo dhaweynaya saaxiib saacad doon fiican walaa nabad baa lagu soo kaagaca haye
waaba la kala direen in walba shaqadiisu caadi caad baan loo fiican yahay adna waa ku salaamaya waddankeena ilaahay baa u baryaya caafimaad siiya Mhm.
daahir maxamuud daqane daahir maxamuud daqane iyo yuusuf bakarna ugu salaam mahadsanid si lamid ah star f m hallo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
muscab saaxib sar waa saciid cabdullaahi samad fujeer waa kusoo dhaweynaya saaxiib saciid waa dhawey waraal xagga allah lagaa soo dhawey haddaan guda gal aha cawbada alxamdulilah nabadaan ku abiraysanay haye walow xaafadda aan joogo kalixan kabar qaban kabar qaban agaariyey dhan haa nabadgelya ka jirta meeshaan ka saarto alxamdulilah waa garta socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada maqalka idaacadda wax walba si allah subxaana watacala u talagalay ku kala socdaan haye dhanka hadalaynta waa iska siyaasadda ninkii rayla amolo odinga siday aad u sixooweysanaysa Mhm.
oo markaan waa dhanka oo dhan baa ismoodato inay labaad sax marka taasna wataan aad ugu faraxsanay aad aad isoo jiidis maasha allah marka waan washataas dhankaad haleynta dhammaan dhegeystayaalka iyo wariyaalka istaa waxaan leeyahay wax wanaagsan sabax walba subax la mid a saciid saaxiib waa mahadsan tahay hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat
magacayda waa deeqo waxaa cabdisalaam oo jooga qaali warda deeqa nuur haye deeqow halkaasi subaxan
waxaa nabad ayaan ku waabarisanay alxamdulilah ciyaalka dugsiyada qur-aanka waa ka imaadeen iskuullada ay aadeen aad iyo aad ee la nabad qabaa hadalhaantayn u badan waxaa waaye dadkan reer qalaaliyo doonkan ku nool oo webiga fiinkiisa ku nool waa dad beerley ama qar waxaa aad iyo aad kor oo kacay oo hataa maanta roob lama helin alxamdulilah beerihii ilaah adduus xasoo bixi webigaa waraabiyey laakiin waxaa la waayey abuurkii beer lagu abuurayay
haye
nimankii mas-uuliinta ahaay ilaahay khayr asiiya oo ama gabar ku jira ama doorasho raadinayo ummadda kama warqabaan maarata waa baxay laakiin waa ficnad inay ka warqabaan oy maarata kacbo ku saacidayaan siyaasadarna waa alnoo imaadee sharta ilaahay jeesha naga mariyay mahadsanid aad ba mahadsan saaxiib dhegeystaha hash- dhegeystaha ugu dambe ayaan siinayaa dabcan ee, fursadda gabagabadii aan soo gaarnay star f m hallow qodka ka go-ay xigaha star f m hallow
allo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa dhegeysta idaacad dhegeysta oo meelaha baaji ku nool magacaaga
mahadla layidhahdaa intee joogtaa mahad
duulkaasaan ku jiraa ma garanaysid haye halkey ka tirsan tahay duurka
waxay ka tirsan tahay countin gaarisa oo meelahaas xag- oo sii agtada weeye waa gartay halkaasi inooga waran subaxan
waa aad baan u fiicnaa walaal alxamdulilah haye waxaan eh, aan codsanahay idaacaddan staafem aad dhegeysta haye
marka markaan dheg- eh, saddex saacaan gaaro oo idaacad gargaarli oo meel adnaa ku shaqeys haa
yaa iga qabsataa hawada waa gartay waa ka xumahay saaxiib waxaan codsanahay xamaarka in la kala bedelo bal Waa tahay.
mawjidan Waa- waa- waa tahay waa waansan tahay codsigaasi waan kuu tixgelinaynaa dhegeystahaas wamaasiyan dhegeysta ugu dambe fursaddaan u siinaa ayuu ahaa xubintaas wax wanaagsan ee wamaasiin yihiin dhammaan saaxiibada xubinta wargeysayaa sidoo kale soo maqasheen anigu amsa ismaaciil ayaa idiin soo jeedinayay
أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal ee kulantii waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan taariikhda waxay ku aasteysan tahay mise tahay soddonka bisha shanaad ee mey sanada labada kun labaiyo labaatanka waa maalin isniina arrimaha xaaladda dalka ayaan barnaamijka diiradda ku saarnaa kaga hadalna dhegeystayaal saakana arrimo baran a- arrimo aada u tiro badan oo gobolka waqooyi bari ku saabsan ayaad maqli doontaan dhegeystayaal iyadoo marti markaas in badan dadka ay raadinayeen Ah, sidoo kalena ay in badan codsiyo kala duwan ay soo direen in markaas gobolka waxyaalo fara badan laga daaro ee saaka marti markaas inay jooga oona aada taqaanaan dhegeystayaal laakiin saaka gobolka aada wax badan ka ogow adiga codsiga soo dalbatay dhegeyste oo inaad markaas wax badan ka ogaato halkaad ku nooshahay haddii aad markaas ku nooshahay mandheera iyo haddaad ku nooshahay wajeer iyo haddaad ku nooshahay siolo iyo haddaad ku nooshahay gaarisa iyo haddaad ku nooshahay dhankaasiyo Ah, dhanka mooyaale marsaabit dhegeystayaal waa dhunka n f d markaasi la oran jiray waxyaala fara badan ayaad saaka ku maqli doontaan barnaamijka dhegeystayaal oo xiiso badan oo markaas waxyaala badan aad ka dhuuxi doontaan barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadihin doona anigoo ah yuusuf bakat martidana ma inii sheegaya dhegeystayaal ilaa markaas wakhtigeeda laga gaaro dhegeystayaal laakiin waxaad ii ogolaataan dhegeystayaal inaan soo qabto mid ka mid adaga qaybta barnaamijka waana shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinada dalka ah war farxad le airtel imika ku keenta adeega xowliga dheer ee foojiyada adeega airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada kala duwan ee fooji oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka ah adeega fooji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka maa mid markaasi kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo mabaha mid markaas culays ah dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee airtel taglaanta kugu dhoweeya telesona qabsan lafta ee telefoji xusna waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid ka arkaado aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka iyo telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaa- aad- waxyaalaha aad u tiro badan sida markaas waxyaalihi markaas hamuunka aad u qabtay waxyaalihi markaas raadinaysa waxyaalihi aad jecleed oo markaas in badan aad lahayd sidee waqti ku helaa sidee markaas internet oo dhammaystiran ku helaa qaadka xawaarihiis imika dhammaystiran ee foji ayaa imika wax badan kaa caawinaya dhegeystayaal dhegeysi goormaa si wanaagsan uga faaideysanaysa adeega foji oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone helqadka wanaagsan ee airtelson sidoo kale la xiriir waxyaalo fara badan ayaa markaas dunidan kala jahan qaadi kartaa dhegeystayaal iminka sidoo kale barnaamijka xitaa waad kala socon kartaa iminka sida liveka u socda live streamka dhegeystayaal markaas bitriga raadiya uusan ku jirin telefoonka iyo foonka keliyaad gashin kartaa halkaasa kala socon kartaa barnaamijka yuusuf bakad iyo sidoo kale martidiisa ayaa teelka ka fadhiisa maanta qaadka xabaariiska aad ku dheeray foji aan kugu soo diro dhegeystayaal wild class kea aqaqaan hospital dhegeystayaal iminkan waa isbitaalka lixdan iyo afar sano jirsaday isbitaalka caalamiga isbitaalka iminkan xaruntiisa dhexe ay ku taalla puntland maad la socotaa dhegeystayaal iminkan xaafadiisa lii lagaaga furay waana sri outreach medical center xarun dabcan iminkan wuxuu kusii kala faafaya wadamada kenya uganda tanzania waxaa ka go-an dhegeystayaal sidii bukaanada kaalintiida oo markaas uga qaadan lahaa isagoo halkaas u diyaariy dhakhaatiir heer sare ah dhakhaatiirtaasoo markaasi ka kooban ilaa iyo boqol iyo labaatan afar iyo labaatanka sax ku sugan isbitaalka aqaqaan hosbital goobihiisa kala duwan iyo weliba xaafada sliy kuwaasoo markaasi weliba takhasuska gooniga leh specialist kuwa loo yaqaana dhegeystayaal oo xanuunada markaasi kusoo takhasuseen kala duwan sida xanuunada markaasi gynecologiska iyo xanuunada dumarka xanuunada markaasi kansarka dhegeystayaal xanuunada markaasi keliyaha xanuunada markaasi macaanka xanuunada markaasi u baahan qaliinka xanuunada markaasi e n t-ga xanuunada markaasi ilkaha xanuunada markaasi maqaarka u baahan dhegeystayaal iyo xanuunada markaasi maskaxda qaliinka looga sameeya dhegeystayaal iminkan waxaad doontaba halkaas ay ka heli kartaa dhegeystayaal wixii markaasi juhdiga ama wixii markaasi socdaallada faraha badan aad u geli jirta wadamo kale diyaarada fara badan lacaga fara badan kaaga bixi jirta iminka maaha qaqaan xaafadiisa dhiyaa lagu keena dhegeystayaal maanta halkaas booqo dhegeystayaal kadib markii lasoo saaro qofka xanuunkiisa waxaa halkaas lagu kala ogaanayaa shaybaaradii ugu dambeeyey casriga mashiintii ugu dambeysay qofka lagu ogaanaya bukaanka halka markaasi cilada markaasi ka jirta ama laga haya dhegeystayaal waana xanuunka markaasi qofka in badan uu la dhibaataysan yahay si keliya markaasi qofka lagu soo saari karo daqiiqad keliya waxaa markaas helayaa qofka uu helayaa noocyadiisa markaasi halka uu ka xanuunsan yahay iyo weliba waxa loogu talagalay kadibna afar dhakhaatiir ayaa isla fiirsanaya go-aan ka gaarayaan bal waxaa loo qori laha qofkan haddii qaliinu yahay mase haddii daawo ay tahay shaybaarkii ugu dambeysay iyo sidoo kale farmashihii ugu dambeeyey dhegeystayaal ayaa halkaasi ka heleysaa maanta booqo dhegeystayaal california center wuxuu ku dhegan tahay k f c wadada markaasi dheere janaway rungi dhegeystayaal haddaba wixii faahfaahina macluumaad ah waxaad kala xiriiri kartaa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed sideed lambarkan kugu celiya haddii aad baahanta balan inaad doonayso in la qabso dhakhtarkaada maanta kala xiriir nambarkan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed mahadsanidin dhammaantiin iminkan dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka dhegeystayaal xaaladaha gobolka markaasi aan kaga hadlan xaaladaha guud dhegeystayaal barnaamijka waa sida markaasi horona nin sheegay dad fara badan ayaa markaasi codsiyo kala duwan soo dirsadeen oo markaasi doonaya barnaamijka in gobolka waqooyi bari diirada lagu saaro wakhtiga kala guurka siyaasadda wakhtiga markaasi cid weliba aysan garanayn halkay u jeesanaysa wakhtiga weliba iminka ay garanayn sidee markaasi iminka nolosheeda doonaya inay ku maareeyaan sidoo kale waxaa markaas u ifaay nolosha mustaqbalka shanta sano kadib wadanka waa sidee xaaladiisa gobolka waqooyi bari waa sidee xaaladiisa arrimo fara badan ee markaas iminkan faraha iskula jiraan dadka gobolkana aysan garanaynin bal haddaba gobolka siyaasadiisa ayaan iminka markaasi gudagelaynaa sidaad ogtihinba dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti igu ah caamir maxamed dhegeystayaal waani markaasi aqoon-yahan ah waani markaasi ku taqasay dhanka dhaqaalaha waani markaasi fahansan dhanka siyaasadda xaaladda guud ee wadanka waani markaasi waxyaala fara badan ka darso sidoo kalena aad ula socdo arrimaha gobolka waqooyi bari waa halku asaga kasoo jeeda kuna dhashay dhegeystayaal caamir maxamed dhegeysti waa wiil markaasi soomaaliyeed oo markaasi iniga dhankiina ka soo jeedo waa dhanka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weliba khaasatan mandheera wax badan ayuu markaasi fahansan yahay una duruqsan yahay dhegeystayaal anagana markaas waxaa naga go-an dhegeystayaal in mar weliba aan raadino si halkan dadkeena dhegeystayaasheenna markaas waxyaalo fara badan looga jaahil bixiyo dhegeystayaal inkastoo mashquulkiisu iska badan yahay laakiin haddana way naga go-an tahay inaan raadinno ilaa dad fara badan ayaa markaasi waxyaalo fara badan aysan ogeyn haddii dadka markaasi laga jaahil dhanka dhaqaalaha haddii markaas dhanka laga jaahil bixiyo dhegeysta dhanka siyaasadda oo asaga waxyaalo fara badan u joogay waxyaalo fara badan uu ka ogyahay waxyaalo fara badan uu ka garanayo kaba sii daran haddana waa nin markaas dhaqaalaha waxyaalo fara badan ka aqaana dhegeystayaal meelaha markaas nusqaanka ka jira meelaha markaas dhibaatada ka taagan meelaha markaas u baahan in farta lagu fiiqo meelaha markaas u baahan in hadalhayn fara badan ay ka dhacdo oo markaas dadka markaas ay baraarugaan laakiin maxaa la baraarugi qof waliba waa dadkiisa iyo aramihiisa siyaasadiisa iyo ka hadlaya iyo weliba qabiilkiisa cid markaas inta qabiil markaas loogu jira inkastoo afrika ay iska tahay laakiin haddana waxaa uu sii darama gobolka waqooyi bari oo markaas iminka dhibaatadiisa ay koob ay ka tahay arrimaha qabiilka isma oranayso kee wax noo anfacayaa isma oranayso kee wax noo diiqayaa isma oranayso kee markaas isbedel noo keenaya isma oranayso kee waay maanta markaas il naxariisa noogu fiirinaya xitaa walow haba ahaadee caamir maxamed stuudiyaha labaad ayuu dhegeystayaal ku sugan yahay caamir waan salaamaya saaxib waan ku salaamaya shukran aad baan ku salaamaya waqtigaada juhdigaada iyo dadaalka faraha badan mar weliba aad nagu bixiso waana kaga mahadnaqayaa ee marka hore aan ku bilaabno bal taariikhda gobolka waqooyi bari ee tan iyo markii doorashada wadanka ay ka dhacday ama guud ee guud ahaan wadanka iyo gobolka dadkii markaasi kasoo geli jiray maxaa iminkan qabsoomay maxaa markaasi taariikh ahaan gobolka waqooyi bari aad markaasi farta inoogu fiiqi kartaa mise aad inoo nidaamin kartaa adoo raalli ah soo dhowow ne waa dhow yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka mar labaad waan ku dhow yahay marka intaan tobicka hore usii galna horta nuqdistan gobol kenya ka mid waaye sideedda gobol oo wadanka ka jiri jirta intaan constitutionka cusuban tenka la baas marin marka waqooyi bari waxay ka dhalatay northistan waxay ka dhalatay n f d waqtigii n f d la dhihi jiray northern frontier district waa waqtigees marka cadaanka dhulka joogay oo kun sagaal boqol waqtigees asagoona dhibka ka jiray adduunka waaldhawooga ay jireen waaldhawowanka waqti xilligees bilowday oo isticmaarka wadanka imaaday ayaa la kala gogoy east african protectorate ayaa la dhihi jiray waa la kala jajaray kenyada nafteeda waa la kala qadqaaday marka adiga waxay noqotay yacni gobolka ugu dambeey oo lagu dhawaaqay isku dhawaaqin in la dhaha dhankan sunday oo markaas ugu ahay yacni secretary for colonies marka adig gobol ahaan n f d a loo dhihi jiray lix degmay ka xisaabsanayeen isyelow marsabed moyala iyo garisa mandera iyo wajeer marka dadkaas yuko waqtiga isagu yani siyaasad badanaa jirtay nineteen forty five kii soomaaliya waxaa ka dhalatay waxaa la dhahaa s y l yacni siyaasa ahaan dadkaas ay lama mabda ahaayeen yani administratively hataa kenya waa ka duunaayeen laakiin geographicaly kenya lagu xisaabaya cadaanka waqtiga isuga isku xisaabay waa gobolka waqooyi bari marka adiga gobolkii yani dad close district ahayeen dad xiran oo hataa kenyanka markay soo aadayeen pass loo soo goynaya yani maarata ay ahayeen adiga wixii way socotay dhulka waxaa ka dhashmay kenyada nafteeda waxaa ka dhalatay yani isbahaysa siyaasadeed associationo la asaasay adiga isticmaarkii waa laga hor imaaday kenya marka northistan waxba kuma lahayn waqtigaas ay dagaalahaas iyo dhibkaasaas jiray marka adi waxaa soo gaartay waqtiga n f d laiskugu imaaday waxaa marka waqtiga nineteen sixty two labade waqtigaas kale ka horeyna cadaanka waxaa geli close district mar special district ahayeen yani mar waxaa laga xiray kismaayo iyo dhulkan mandera borderka laga xiray dad go'daamana laga dhigay marka adiga axsaabaha siyaasada kenyada kale ka kacay niminka tomboya ila dhahay ronald dangala dadkaanaa kacay siyaasada waxaa bilowda marka association oo mombasa association costal associationaa jiray luhiyada baluya associationsaa jiray kikuyu associationsaa ka jiray kawa marka dambe imaaaqabiiladii baa kaceen goonigooni marwaa wixii adiga ninkii la dhihi jiray yani wasiirkii prime ministerka ingiriiska harold macmillan la dhahay wixii ku magacaabay yani wind of change markaas baarlamaanka south africa ka hadlay adi wixiiyaa socday marka inay africa la haysan karin waqtigaas waa la ogaaday marka waxaa wadamo qaarkoodna waqtiga iyada waxay beheleen xur oo gahana iyo waxaan kamid tahay soomaaliya nineteen sixty heshay marka kenya adi waa lasoo dagaaltamay waqtiga marka northistan la ogolaaday oo xogahoo dhaqdhaqaaqyada la bartay waa waqtiga marka xisbiga la foomgareeyey national northern province people progressive party oo marka xibna ay ugu jureen marka legislative assemblygaas nin dhintay oo cali aadan lords la dhihi jiray oo markay dhintayna kabacdi laisku qabsaday nin maxamed alex qulqula la dhaha iyo isku qabseen cabdirashiid sharmaarka marka adi rag aa soo baxay tagay xagga marka kenyana marka iyada xaggaa looga yeeray yani sharcigan cusubna la qoraay legislative yani constitutionkan cusub independent constitutionka la dhaha adi dadka marka la tagay kanu kadhuna meeshay tagtay n p p p dana xubna ay wadatay way tageen marka xibnihii maxamed deqow sambulo reer gaarsa kamid cabdirashiid tigoon reer wajeerka soo jeeda kamid ah marka ay meesha tageen yani mitingkii iyuku waxay wateen marka succession movement yani waa go-ina marka adiga waxay la fadhiisteen in la dhahaa regional molding oo markaas uga ahay secretary of colonies ha marka ay la fadhiisteen waxaas u magacaabay inay commission la siiyey marka commission commissionka isagu marka referendum codayn maarta inay qaadaan waqtiga iidan ka hadlaynana siyaasada ingiriiska nafteeda waa isbedelaysa waa laga marka isaan commissionka north eastern loo baasmari commissionka marka waxay hagaajiyaan waxaan laleeyahay referendum referendumka boqolkiiba siddeetan iyo afar waxaa ku guuleystay waa go-oynaa inay soomaali dhexda marka waqtiga asaguna ingiriiskana siyaasadiisa waa isbedelaysa waayo ninka haddaan kuu sheego harold macmillan la dhaha waa laga qaaday nin waxaa loo dhiibay marka la dhaha douglas home lord home la dhaha aa loo dhiibay yacni colonial secretarygana marka iyada regional molding oo north eastern la fadhiista dadka soomaalida ingiriiska kula fadhiista oo dhahay bal niyo commissionkan oo nin nigerian aas weyn yahay bal kacbal codeyn referendumkan fiirina inaas kenya ku darsama rabtiin inaad soomaaliya ku darsama rabtiin marka hore dhan ingiriiska waxaa ka go-nay inay soomaalida laiskugu keena soomaalidan kala tagsan hal mar lisku gobonimadooda hal meel laga dhiga waa wax ka go-an qaar waxaa haastay axmaaraha ay ku jireen qaar jabuuti qaar british qaar yani saan ay u kala baxsanayeen markaay la fadhiisteen nasiib xumo adiga ninkii waa la bedelay ninkii waa la bedelay nin waxaa la imaaday marka oo colonial secretary oo la dhahaa len macleod ayaa qaaday midkaasna isla markii waa laga bedelay nin dhankan sandis la dhaha ninka sandis la dhaha marka waa ninka ku dhawaaqay marka north eastern inay ka go'i karin kenya marka dhibaa meesha ka bilowday waa tii marka xorriya doon ay istaajiyeen hataa soomaaliya waqtigaas heesaan looga qaaday marka wuxuu la jeeday in ay ku biiri karaan dhanka soomaaliya maya dhankan sandis waa ninka dhahay marka asagu waxaas ka qaaday ninkaan aan kuu sheegay marka lain macleod laha aas ka qaaday marka waxaa dhahay north eastern waxay ka mid tahay xuman kenya ka mid kenyaankana waxay xoog ku saarayeen yacni dad badan oo settlers ah meeshaan jooga dad boqol kun ka badan oo settlers ah jooga interestiga ay fiirinayeen interestiga adduunkana laba qayboodna waa loo fiiriya interestiga kenya ahaan national interestiga soomaali intay ka gashay interestigan weyn oo yacni west east waqtigaas hadii laba gobolaa jirta capitalist iyo wadanka shuucida intay ugu jireen marka adi danahaas ay soomaalida nafteeda dhex gashay marka adi north eastern waxaa lagu dhawaaqay inay ka mid tahay kenya iyaguna waxay u janjeedeen inay ku darsamaan waqtiga iyadana marka xisbi s y l dhahay soomaaliya haste s y l marka waxaa dhacday dowladdii aadan cadde inay marka hataa gobonnimo doon iyo heese fara badan oo maarata n f d lagu maarata lagu rajagelinaa laga qaadi jiray hataa yani radio muqdisho marka aday arrimihiisa ay u socdeen north eastern waxay ku soo baxday in marka dagaal aas ka dhaca dagaal iyo adiga gogoostad fara badanaa ka dhacay n f d l waxa la dhaha liberation army ay yeeshteen dadka waa la xiray madaxda qaarkood waa la xiray mayaana lagu xiray adi waxaa dhacday marka dambe inay marka soomaali iyo heshiiyaan kenya ay ka heshiiyaan arrimahan northester marka ayada kenya marka may ogoleed marka in gobolka qayb ay ka noqoto kenya yani hataa jomo kenyatta taarikhda intaan akrinaya waxaa ku qoreyd inaad dhahay dadka soomaalida kenya inaan ay noqdaan rabin ha ku biireena soomaaliya ha tageena laakiin kuba rabaanna waa diyaar ha ha tageen iyuka shaksi ahaan ha u guureen laakiin dhul ahaan kenya ay kamid tahay dhul ahaanna mana go'i karta noodistan yacni waa arka ronald dangala naftiisa waxaa soo jeeday museega ogenga oo dhinka dhahay waxaa dhahay cad yar shaftadan soomaalida ma ogolanayno dhulkayna kamid marka waqtigaas soomaaliya yani dhib badanaa jiray soomaaliya dowladeeda markayda nafteeda dhibaa haastay because nineteen sixty four kenyatta iyo xayli salaasi waxay saxeexeen wax la dhaha yani defence mutual treaty oo lagu aqaladayna yacni dowladda soomaaliya inta waxaa ka hasta french djibuuti inta waxaa ka hasta isticmaarkan marka aday waa la fadhiistay waati north eastern markii dambe commissionkaasaa la keenay arrimo badan ayaa ka jiray gobolka marka gobolka polarized aad baxay gobol oo polarized oo meel ku xisaabsan la aqaanaasahay dadkeedana ay xawlo dhaqatay iyo traditional leadership iskaga iskaga badan tahay marka dowladda adi waxay bilowday yacni inay dadka propaganda la geliyo hataa k b c v v o k waqtigaas la dhahay laguma magacaabi kara in la dhaha dad gobonnimo doon wargeyska kenya ka soo baxa east africa waxaa la dhahay dadkan waa dad shaftee bahadilka ugu koowaad aaba shaftinimadaas dad gobol doon waqtiga iyada nigeria hataa biafra waa ka jiray oo dadaa lahay annaga waxaan kuma congo ay ka jirtay laakiin waxaa dhacday adiga villagization dadka waa la gubi meelaha laiskugu ka keenay propaganda badanaa la keenay amnesty la keenay qabiilaha in laisku dardira hataa dowladda waxay markaas iyada ay heshay inay jiifafka yani odayaasha ay bedesha oo jiifaf dowladda ka amar qaadana maarata oo spy iyo war iyo dadka sheegi karo shaftada meeshaan ay ku jirto balaayaa laga shaqeeya adiga adi xilli waxaa dhacday marka dowladda kenya waxaa ka heshiiyey marka cigaal oo zambia dowladda kenya kaunda marka arrinteeda taxriirkaas hagaajinaysa waxaa la fadhiistay arusha arusha declaration alda nineteen sixty seven arrimo yaryaraa laga heshiiyey oo kamid tahay in dagaalada la dhaafo colka la dhaafo marka soomaalida marka waa laga gadaya gobolka waqooyi bari si ay ugu marka xubin ama qayb uga noqdaan kenya ha marka dagaal badanna meesha waa ka jiray nineteen sixty three sixty two daadba bilowday adiga dadkan referendum loo dhigay ma rabin inay kenya ku darsamaan marka adiga hataa nineteen sixty three electionka kenya ka dhacay kama qayb gelin northestan first m b waxaad northestan ka bilowday nineteen sixty six waa kun sagaal boqol lixdan iyo lix marka nineteen sixty threena wadanka waxaa lay afartan iyo kow sana taliya majimbo program la dhahay wadeen markayada oo ronald ngala iyo raggaan ay wadeen marka soomaali ma ku jira ayaga intay kanu iyo kadhow marka ay maaja hagaajineen marka saddex nina loo doortay oo soomaali ka soo oo oo jira soomaali Aha.
Ah, nin gaarisa laga soo doortay magaciisa waqtiga isagu waxaa la dhihi jiray cabdi xaaji axmed cabdi caji axmed Ah, ah, nin ga- wajaar waxaa laga soo doortay nin la dhahaa nuur nuur aadan xasan oo marka dambena waa galaa lagu dilay 1984 Mhm.
marka la disbaangareeyay adiga senatarnimada Ah.
musiga La kala diray. Mhm.
marka t g r c reportka isagu hayna maanta public lagama dhigin oo senatarka ugu horreeyay oo wajaar maanta maarata al- al- lagu dilay waa gala Ah.
marka waxaa kaloo jirtay manderana ninaa laga soo doortay oo senator ah isaguna maxamed nuur xuseen la dhahay oo marka dambena mandera west marka la asaasay m b ka noqday marka m b yaasha north eastern soo bilaabatay waqtigay bilowdeen 1963 election kama dhicin senatorkan la kama Waa- jireen waa kun sagaal boqol lixdan iyo Li- lixdan iyo saddexdii Ah, lixdan iyo saddexdii waa nineteen sixty three marka 66 m b yaasha koowaad laga soo doortay lixdan iyo lixdii ha marka saddex sana udhexaysay ha marka dad badanaa lasoo doorto qayada ninka la dhihi jiray axmed ogle iyo odayaala lasoo doortay Ah, nin cumar cabdi cabdulaahi ladhaha wajiista laga soo doortay cabdirashiid nin ladhaha yacni cabdisiraad khaliif nin cabdinuur ladhaha wajaa wajaa west laga soo doortay mandheera nin aamin siid ladhaha laga soo doortay maxamed sheekh cali kul ladhaha waxaa laga soo doortay mandheera east adi program sa odayaala marka iyada dadka masalaysa ha odayaala laakiin dadka ma dooranaynin dadka dadkaa dooranaya election iska jira laakiin waa election marka yacni yacni cabsi wadato cabsi wadato oo yacni shuruudaha electionka kaamilin waqtigaas democracy iyo programka ma jirna Aha.
regionkana waa region marka iyada naftaada aas election maaha dhacay 1966 waxaaba ka jiri yacni eh, declarationkan hataa lagu saxiixay aroosha lama saxiixin Ah.
marka waa dhul oo waxaas ahay marka kacsan oo volatile oo kacsana iska hay dhulku adiga marka northeastern eh, ximin ahaan marka waa la siinay ximin ahaan senatarkaas waa qabeen embiyaashan aan hadda kuu sheegay waa soo jiri jireen baasha way soo socotay rag waxaa la doortay marka dambe yara firfircoon nin mandhara laga soo doortay oo la dhaha hadda axmed aadan sheekh iyo ninka la dhaha hadda axmed khaliifi ragaa soo galay eighty eighty kuraas badanaa gaarisa laga hagaajiyay xuseen mandoleo museega la dhahaa iyo waxaana soo galay waxaa soo galay marka nin la dhahaa nunow oo ka imaaday lagdheera adiga faafidaas oo kaloodaa la create gareey faafigaas kasoo galay marka nin ibraahim maxamed salaad la dhaha adiga horta way soo galeen 1982 dadkii hore dad yara dhaamaa soo galay 88 oo markaa isqaamsan yara roon adiga oo waxaan roon.
fahansan dowladnimada iyo waxaan programkan iyo kenya kenyan bal xogo waxaan la qabsana marta xisbigii kaanuu la dhahayo one party systemkana ayaa lagu soo wala dooranayo ummadan marka Ee, marka een, camir adaa hadalka wadataa ee, mark- waqtiga ay bilaabanaysa marka in askartii ee biidii iyo booliiska iyo mi- ciidamadii ay noista laga qoro marka ma waqtigaasay bilaabatay mise ka hor waqtigaas ay bilaabatay Markii- waqtigii dadkan lasoo doortay ayaa integration half integration iska bilowday northeastern oo dadka bal maaragtay dadka isdhexgal in la sameeyo isdhexgal in la hagaajiyo Mhm.
oo ballanqaadka la qaaday ay kamid marka tahay ma ayadaa ee, marka dowladda ee, ku dhaqaaqday inay dhahdo bal dadka ha lagu dareensiiyo in ayagana bal wadanka ay ka mid yihiin ha ha laakiin hataa waqtigiis jiray eh, isticmaalka dadkan oo doob castay macallimiinta waa la qoray Mhm.
Ah, kenya intay qaadatay laakiin xaquuq furun oo political economic social xaquuq ahaan u furun ma jirin Ha.
wax adi la cadaadina oo odayaasha haddaan kuu sheegay markay dowladda la dagaalamaysay n f d l liberation movementgan oo n f d l ka jiri n f d ka jiri markay la dagaaltamaysay waxay dowladda ku kurudgaraysay marka odayaal iyaku warka maqla oo marka privilege la siina oo ilmahooda akhrisanayeen maarta waa wixii marka hadda la dhaxlo meesha ka taagan Sax.
Waa dynasty yaraa ka jira maarta no- nodista Ah, nafteeda.
yaad.
Ah, odayaashaas ay marka dowladda kenyatta a integrate garaysay oo iyukana dadka masiibo ku noqday oo magaalo u diiday oo maaragtay dadka raacday oo ilmahooda kalix privilege ay akhristeen Ha.
ha hadda because nodistan ninta toddobaatan jir oo akhris daas fiirsid gadaal u raacdid waa nin aabihiis aad jiif soo ahay waxsan ha marka wax hadda bilaabata ma ah wax dadkii hore ee lagu abuuray oo ayaga ka dambeeyey ah propaganda badanaa dhulka la- alla alla gelay Oo dad- dhex ah, Soomaali dhexdooda laga Soomaali aasaasay.
dhexdooda la aasaasay inay dad ahaan hataa isu jeclaaneen maaragtay saddexda gobol oo iyuka ay aqalad iyo dhib iskugu filnaadaan ayaa meesha laga waa aasaasay tan hadda ka taagan waatan hadda ka taagan marka wixii lasoo dhaxalkay dhaxashaya marka maanta aan taagana Ah.
marka adiga gobolkii waa laga soo tagay 1992 ay ugu rajo badneed 1992 1992 marka electionkii asagu naftiisa election ma ahayn waxaad laakiin waa un election ku sheeg Aad iyo maarata aad.
iska ah Mhm.
laakiin waxay saas tahay dadaa lasoo doortay Mhm.
marka hadda dadka firfircoon ee waqtiga soo galay nin cabdilaahi sheekh axmed la dhaha oo aaba janna allahu naxariista mandhara laga soo doortay oo xisbi pik la lagu soo doortay jiray oo nin aad u firfircoon ahay waqtiga isagu oo mucaaradna kusoo galay xisbi mucaaradeed iyo faarax macallim iyo ragaa lasoo doortay marka Mhm.
ah iyo odayaashii hore marka oo hadda mandhera nin aadan maxamed nuur la dhaho mandhera central ka jiri nin la dhahaa yacni aaminsid oo mandhara west ka jiri gaaris ay marka odayaashii hore soo noqdeen oo ninka lasoo doortay ibraahim maxamed salaad oo ifaafi kasoo noqday xuseen mendele oo soo noqday lagdheeraa marka isbedesho ford farax macalimku rajab marka fiicana la lahay dadka ukana marka wadanka 1992 waxaa u furmaya waxa la dhahaa advent oo yacni multipartism oo meel laga gelayo yacni marka multipartiskaas nodistan xoogba looma saarin sharciyaasha kullidka hay wixii yacni screeningkoodii dhibkoodii maanta ay taagan tahay maanta aad passport intaas rabtid adiga passport aas rabtid oo tagtid immigration laguga subject garaynaa subjectionki waxaa jira waqtigaas 1960 jiri marka 1992 raggaas waxba badan kama bedelin m b ay dhulka ka yara noqdeen waa laga soo gudbi waxaa electionka 1997 i b b g wixii la dhahay interparty parliamentary groupkii ay imaaday soomaalida aadi wax weyn oo saase kuma lahayn rag badanaa lasoo doortay marka electionkaas ka bacdi ninkan aadan kaynaa la dhahaa aadan barashil cabdulaahi sheekh daahir ragaa lasoo doortay 97 mandheerana dad odayaala dabcan waa 1997
nin shacbaan isaaq la dhahaa mandheera laga soo doortay aadan maxamed nur ayaa mandheera central kusoo noqday marka la asaasay mandheera central tanafteeda 1983 ayaa la asaasay marka niyow adiga wax weyn oo qabasho ah ma jirin markay ugu rajo badneed adeen yani hadda ninka la dhaha kulood cabdiqaadir oo mandara central laga soo doortay xisbiga safina camala lagu soo doortay waxsaan waa jireen 2007 iskuma laiskugu imaaday xuseen mandalo siyaasadda waa ka tagay odayaashii badi waa la tuuray aadan nin la dhaha bilow karo mandara laga soo doortay waxaa lasoo doortay ninkan aadan barre ducaale waa soo galay adiga gobolka siyaasi ahaan ani waxaan aaminsanahay taariikhdan hore laga soo tagay oo guumeysi ku dhisan oo dowladda kenya kala geynaysay aa welina daba socoto waxaas hal shaqsi bedeli kara ama hal qafaas bedeli karana maaha waa wax la raba inaa consulted effort dadka iskaga imaadaan ha wixii dhulka ka jirana laga wala hadla horta dhulkan maxaa ka jira ha siyaasadii waa la kala tagay hadda istan waana laga goy sielo moyaale marsabed waana laga goy ha waqtigaas iyadana kala qaaday marka hataa nimanka marka annagana laga goynay kenyaankana waa la raacay waxaa kaloo loo ballan qaaday nin oo first d c oo alacy oo lagu dilay marka sielow oo la dhahaa marka wabera dadka hadda wabera street asku magacbaysan yahay dawr dhabees oo wabera la dhahaa iyo musee la dhahaa dhida galma oo adika caankaas n f d ku jiri jiray oo marka dambena loo isticmaalay marka jagalasi ximintaas north eastana laga goy waa la kala tagay adiga nimankii marka u cadcaday hadda north eastern duqan maxamed deeqow sambul camal wajeer waxaa iska galay soomaaliya ninkii booranka ayd boorona iskaga noqday ninka kale oo alex qulqulla la dhahay waaba lasoo doortay 1969 labaatan sanaa dhulkan la isaamis m b ka ahay marka adi taariikhda north eastern taariikh yacni fiican oo ma laha waa taariikh isticmaarsi ku dhisneed waa taariikh kalageyn ku dhisneed waa taariikh villagizationka dadka laguwa ku dhisneed sideetameeyihna waxaanba aragnay marka gaaris in dadka lagu gubi wajeer in dadka lagu gubi oo hadda ninkan ku sheega oo sanadkaas nuur aadan xasan ladhaha la gubi lagu dili meesha marka yacni t g r c reportka ukina maanta public maaha embiyaasha marka dhulka loogu raja qabi waa kuwa marka hadda jira kuwa hadda jira oo akhristay oo qarniga hadda jooga jooga marka markaan saan u fiiriya aniga wax weyn oo maarata hadda la taban kara ama la sheegan kara because warka waxaanu kala qaadaa national conversation iyo regional conversation annaga waxaanu ugu badan dhexe iyo tan gobolka gobolkan canshuuraha ka jira budgetaa lagu qaybsadaa waxaa lagu qaybsadaa yacni horumar jidadkaa laga hadlaya yacni expansion waxaa la hagaajinaya airport expansion wixii northistan kama jiraan ha siyaas ahaana yacni ay u jiraan aad iyo aad caamir waan isku soo laabanaynaa dhegeystayaal dabcan waa maqlayaan dhegeystayaasha waa tahay dhegeystayaal bal aan usoo noqono dhegeystayaal caamir waqti ma hayno dhegeystayaal waqtiga anigoo aada u ilaalinayno inkastoo laakiin adeegyada qaybta barnaamijka ay haddana meesha ku jiraan laakiin waxaan markaasi doorbidaynaa waqtiga oo nahayo cariiri ah caamirow bal arintii way noo sii waday warkiiba naga soo kadha naga soo kala dhexgalay haye marka niow waa mahadsan tahay marka horta soomaali marxalado badan ay soo martay yacni wax qabad soo socdo muuqdan hadda ma laha because aniga hamiga ugu weynaan lahay waa hamigii constitutional dispensationki oo twenty tenk oo isgal bulsho hagaajiyey sharci ahaan u hagaajiyey marka taariikhdaas ay ku caddahay taariikhda nordistan dad badanaa ka qoray nin hadda la dhaha waxaa jiray last chances in africa buu qoray nigle fason la dhaha waxaa dhahay soomaalida yacni yani ilma ilaahay yar haddani miya yani ama lalasima kenyaanka kala kenyaas markaas ku eedahaya waa nin cadaan marka yani yani gobolku arkay oo soo ilindheeyey buugaas ka qoray yani samarigiisaas hagaajiyay last chance in africa ladaha marka waxaad leeyahay waa gobol go-doonsan ha kenyana ay ka warqabin wax u maqan ay jirin waqtiga hadda lagu socdaa nin kale buka qoreel la dhahaa nenemburu yani bandit on the border yani waqtigeeda dagaalka ka jira soomaalida iyo nidaamka iyo waxay raadinayeen wadanka kenyana propaganda hataa waa laga hadlayay curriculumka dadkan maanta waxaan sheegahayna n f d inay soo dagaalantantay n f d inay madax laheyd xisbi inaa jiri taariikhdaas kuma muuqno integrationka kenyan academic maanta education programka laguma darin taariikh lagama haya dadkan kuu sheega maanta oo adiga samaani jiri maanta xuseen mandale oo gaaris intaa soo sana hortaagnay ninka aan kuu sheega oo mandera laga soo doortay maxamed sheekh cali aamin siidkaad sheega adan maxamed nuura taariikhdooda ma jirta waa taariikh aan national archive ka raadi aniga yacni dad hadda dadka embiyaasha iyuka xilligay ku jireen lagu jiri waa dad yacni laga haya taariikh marka dadkan dad hataa taariikh laga haya maaha gobol ahaan marka taariikhda dadka inaan mugdi laga saarana waa wax looga tirigalay marka ummaddan caddaankana waa go'daami dowladda kenyana muddo badan ay soo go-daamisay waqtiga ugu fiicnayo lasoo furfurmina waaba kuu sheegay yacni northeastern ani saddex waxaan u kala dhigay saddex level first level waa odayaashan kuu sheega 1963 election waaba diideen northeastern waqtigaas karti ayba muujinayeen 66ka ka bilaabata ilaa ka 1988 odayaal iyo waxaana iska jijiray nidaam dowladadba lama fahansaneen dadkan dad traditional iska hayeen waxaad soo gashaa 1982 1988 88 dadka lasoo yara doortay adiga dad ahaan waa u jireen adee nineteen ninety two ay xoogaho raje soo dhalatay waxaa la imaaday nineteen ninety seven rajeeraa soo dhalatay and then waxaa la imaaday twenty ten constitutionka twenty thirteenka marka waxaan revolution aa la bilaabay wixiyaa marka maanta northeastern gobolka indaas degtid laga shalayna oo laga maqan yahay waa gobol maanta lacagahan faraha badan oon dhaarta kale kaaga sheekeeyay maanta consolidation consolidated fund lacagta la dhaha oo jabta two zero six sharciga kenya ku caddey sida loo qaybsan lahay fifteen percent fifteen percentiga waa la kala qaaday dadkan see yaa ugu xaquuq badan kenyaanka waa la fadhiistay commission of revenue allocation way fadhiisatay waxaa la ogaaday inay u xaquuq badan yihiin northeastern marka la fiiri baaxad ahaan marka la fiiri faqri marka la fiiri yacni equitable share dad oo yacni dowladnimo ay ka muuqneed waxaaba looga sii daray lacag sharciga ku cad two zero four article two zero four olda equalization fund oo yuku looga talagalay waxaa la hagaajiyay lacag affirmative action la dhaha national government affirmative action fund waxaa jirta waxa la dhahaa n f d k national fund for disability kenya waxaa jirta inua cash transfer lacaga badan oo lacaga yacni dastuuri ayaa jira oo maanta meel ay ku maqanta laaqan marka gobolka hadda waxaa isku mashquulsan yahay yacni had raacaan fiiri aniga yacni waxaan waa la iska dhaxlaa yacni maanta waxaa la dhaxlay anakoo soomaali si ahna darrandaan ku dhahay patrick society anaan odaynimaan ka dambaynaa oo culturally saasaanahan marka odayaalna meesha ay ku jiraan ninkoo sheekha shalay maalin waxa aan dhegeysanaya waxaa dahay yacni ninka waayeelka ma wala islaam hataa islaamnimo fiican intaas complete ugu dhiibtid wixii hore oo traditional beliefka kama dhammaadaan marka ummadda waxaa la rabaa odayaashiina dhulku way joogaan marka ummadda waxaa la rabaa wixii naga maqan wixii laysku hastay wixii maqan yaa badan wixii maqan dhulkaana waaba dhul laysku diray borokaannimadan dhulka ka jirta yaa ka asaasay dowladda kenya dhexminay ku lahayd waqtigii shaftada iyo dagaalka iyo ay socotay lugay ku lahayd cadaankana lugaas ku lahay cadaanka hataa heer waxaas gaaray northeastern saas yacni u bahdila aas ganacsiga kismaayo iyo mandheera boodhayaasha markaas ka xiray oy la hagaajiy waxaan la leeyahay defense treaty ay hagaajiyeen xayl salaasi jomo kenyatta waxaa dhacday in carab iyo dad kale la geeya northeastern oo laga gata wax shaqo wax isbedelay ma laha gobolka marka meeshaas taagan yahay interestiga maanta dhallinyarada yaroo soo kakacday waa dhallinyaro interestigooda ay u kala qaybsamayeen qabiil ummadda marka inay qabiil isku fiirsadaan soomaaliya midaas looga shaqeey marka horeba cadaanka dadkan waxaad u kala diray shan gobol jabuutiga somaliland midaan ethoobia inta ummaddan waa la kala qaybi wixiyaa un weli socdo silsiladii ay weli socoto marka silsiladan in layska afjara oo wadannimada kenya la beegsada integrationka la beegsada waxaad xasuutaa maalin dhexdaas jaamacadda dhibka dhacay gaarisa waa jaamacadda ugu horreysay lixdan sana ka dhacday ha jatarkii waaba laga celin gaaray dagaal markaas ka dhacay macalimiintana laga kala qaatay macalimiin yaraa mandheera wax lagu geysay gobolka waa tii naagta la dhahaa nansi macharia ay press conference bixisay oo ileed ilmihiin waxaa isbareena war anaga kenya odayaasha waxay arkeen inaan kenya ku darsami karin waxay sheegeen markaan ana akhrina waxaa ka mid oo ninka cabdirashiid khaliif ka sheegay yacni lancaster house inaan diin ahaan iyo dad ahaan iyo dhul ahaanba isu qaadan karin kenya war ma warkayaa run eh maxaa jira conversationkaas in lagu soo noqdo waa dhallinyarada hadda waxay iska noqotay waa la akhristay akhriskan inaas wax bedelo waa daraad waxaan ku dhahay ninka kwame tore la dhahaa black power ninka qoray waxaa dahay yacni shaqada ninka akhristay waxaa waa ninkan kaloo walaalkiisa oon akhristay inaas garab qabta ummadda in la furo ah maanta diinta bal xageeda hataa intaad ka fiirisid noodasaan maanta maxaa ka jira ummad fara badanaa kusoo yacni takfiir iyo balaayo iyo baas ay ummadda sheegahayaan uyukaadiin waxaan macno leenaha dhulku laisku haystaa kenya wax maxaa kaaga maqan war waxa xaqa kaa maqan dee laga helaa maanta waa ujeedaa darwet budgetka la akhri three point three waa ku sheegay lacaga badanaa lasoo gelay c d f waa lagu daray women rabta lacagaha loo dhiibay affirmative action waxaa national government affirmative action la dhaha faandhaa jirta disability faandhaa jirta waxaan waa- waa sheegnay waxaan intee loo raadiyaa see lagu raadiyaa waxaan sharcigaa lagu raadin karaa marka hadda waxaan dhaadhaweyta aniga hadda shalay karood nin oday oo abtirsanaan la yaabay ninaa waxaa dhahay aniga qabiilkaasaa yahay raydaasaan kasii yahay intaan kasi waa nin siddeetan jir warniyow meeshaas miyay taallaa ah meeshaas miyay noo taallaa annaga maanta marka dadka aniga waxaan ku baraarujinaa waxaan dhahaa mar walba xaqaas nin muslim ka maqan oo nin gaal ku maqan oo munaafiq loo dira wallahi in la arkaynin ummadda ha isku noqoto marka qof kaloo munaafiqa loo sii diraya nin- ninka Yani meesha adiga- taga oo maanta ka waran dadkiisa yani inay qofka- lacag ku bixiya eh.
baraayb laba laba kun war horta baraayb ma la qaadan karaa muslimiin aanan eh kuri aa laba laba kun lagu gadana war maxaa ka- masuq maasuq ha war nimankan kuu sheegaa 1966 iyo hadda dhexdooda imbiinimo saanan u qabni wasiir saanan u qabni wasiirka uguba hadda dheeray northeastern waa ninka la dhahaa xuseen laga soo doorta ma- xuseen macalin xuseen macalim laga soo doorta Gaarisa, gaarisa aha.
Ha. marka waa la bedelay northern waxaa la keenay nin waxaa lagu bedelay wajeer oo co- grand coalition government Aha.
maxamed cabdi nin la dhahaa hadanana Ogle.
ha unity government la form garay ogle wa- axmed ogle waxaa saan jiray wa karti axmed oglaaba ku dhahmay raggan ku sheega axmed ogle hadda hansadka iyo markaan akhri wa- yacni nin ka- kartinimadiisa way caddeed Ah, laakiin yeah.
dowlad markaas wax la qabsada ma jirin laakiin hadda dowlad wax lala qabsaday sharci waxaan ku qabsanaa taagan subaxan ha odayaashaas waaba xogo way badadaaleen maanta dabcan waxa ay kula xisaabtaan bay haystaan wax lagula xisaabta may daran maanta laguma fuquuqi karaa fuquuqi waxaa saaray sharcigaas laba iyo toban bilyan mandheera la siiraa maanta mombaasaska lacag badan tahay laikipiaska lacag badan tahay Kisumu nakuraska kula lacag cadayay.
badan tahay kisumaska lacag badan tahay Mhm.
ha marka waxaan sharcigan hayso hoos galeen aniga waxaan rabaa inay k- yacni waxaan weyn oo korka layska saaray blanketiga layska qaada kenya la beegsada hadda waxay xeer noqotay nin akhristay oo dhalinyaro oo waxaan fahamsan ayaa odayaala indosgaraynaya darraadna markaan devolutionka sheekaynaya waxaan dhahay wixii ku bilowda qabiil qabiil ay ku dhammaanaan gavana qabiil lagu soo dhisay wallaahi northeastern waxaa ka jirta four point five oo sharciga kenya ka jira sharci annaga hadda four point five ma qabna waxaa la ogeen bay ayaga wataan 4.5 afarta qabiilo ugu weynaa laga doortaa northeastern Ah.
ha inta yarna waxa yaraa laisku siiyaa waa 4.5 kale soomaaliya lagu eedaynaa 4.5 marka ani taarikhda intaan akhrinay eh, nin waxaa jirtay la dhahaa yaasiin xaaji cusmaan sharmaarka oo s l bilaabay iyo nin la dhahaa ee insi xisbiga la dhahaa bixley kaasaga seme soddon jiryaal qabiil meel iska dhigay oo dad isu keen ay Aad iyo noqdeen aad.
marka dadkaas camal in la beegsado waa maanta gaarsin daad fiirsatid laba qabiilaa ku tartamay waa labada qabiil ugu weyn wajeer labada qabiil ugu weynaas conversation governor dhex yeela mandheera sida camal dadaa toban sano soo hay shan sano ku darsanahay qof senata ah la siinaa waa rayda ku xigta ray kale speaker ah la siinaa Bo- yacni sharciga kenya 4.5 ma ku jirta Maya.
kuma jirto soomaalida intay kasoo jiidad lidba sharcigan kenya soomaaliyaaba ku eh kow maxay ugu tahay wax nogashata democracy la dhaha oo daba marsan sharciga kenya oo muhiimna u ahayn dadka iyo diinta ayay bilaabeen haddana waxaa 4.5 ay ku dhegan yihiin 4.5 goor way bilaabatay waxay bilaabatay 2013 -ka. because qabiilaha ugu weynaa laga siinaa governor qabiilaha isu imaada saddex alliance dhaarta kale meesha waxaan ka sheegay in alliance la hagaaji Xisbiya.
yacni qabiila Xisbiya.
alliance lagu noqday Xisbiya.
oo Isku sharciga kenya urursanayaan.
ha sharciga kenya maanta waxaas qabaa equity equality waxa la iska hadlaa cohesive society iska hadlaa eh, yacni inclusivity iska hadlaa war adigana maxaad bilowday marka qabiilkan weyn inta sii qabiilkan weyn inta sii waxa rotation waxay iska noqotay inay qabiilo ku dagaaltamaan marka niyow meesha northeastern aniga indaa waxba layska bedelin saan daraad u sheegay oo adiga annakaan waxba iska bedelin wax weyn oo qabsama oo soo muuqda ma laha
waa warcad ee waa tahay aad u mahadsan yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Ee, dhegeystayaasha in dhegeysan intaana barnaamij ku jira dhegeystayaasha waxaan u ogolaanaya in qadadka telefoonada ay soo beegsanayaan ee, dhegeysan intuu caamir sidoo kale u hadlayo waqti yar uun ee, dabcan uu yaranaysanayo dhegeystayaasha in qadadka telefoonada u furaya si ayagana markaas aragtooda u dhageysano oo aan markaas iskugu jaangoon inkastoo een- een caamirow ee, dad badan ee markaas ee, naga caawdeen ama ay sheegeen in waqtiga caamir uu joogo oo waqti markaasi ee, aanan siinin dhegeystayaasha laakiin waqti waan siinaya oo isku jaangoynaya inta barnaamijka aan ku jiro iyo dhegeystayaasha ayaan dabcan isku jaangoynaya hadduu eber raali ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal magacaaga halo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg
waa shiraar xaafadda sli shiiraar ee, dabcan soo koob waqti weynaya haye aada iyo aad horta waa waa salaamay adiga iyo shukran habo shukran
maxaan weydiin lahaa mhm mudana su-aasha qabo waxa waaye ninkan mudane ma ahan waa nin xili waxaas ma ahan laakiin waa nin arrimaha gobolka waqooyi bari iyo gobolka iyo xaaladda guud iyo sidoo kale dhaqaalaha ka sheekeeyo sidoo kale maasha horta wuu mahadsanya walaa qodobo muhiim uu ka dhawaajiyey su-aal na waad weydiin kartaa mhm
marka su-aasha weydiina waxaa waaye mhm
wadankan north eastern gobolkan la yidhahdo mhm
dhibaatada hadda ka jirta ma ma la dhihi karaa maxaan ku radaa ii sheeg dawladda laftigeeda yacni inay dadka qabiil qabiil iyo maxaan ku radaa four point five ka hadda aad sheegaysa iyo yacni dawladda kenya inaad xal u aragta ma laga yaabo dadkan inay ayaga isku mashquulsanaadaan oo meesha ayna ka jecin oo horumar ay gaarin because waxyaaba aan hadda la yaabay baan maandhaweed arkay mhm
gabaraan qabaa migrationka isku raacnay mhm aniga marka miihi citizen kenya miihi marka gabadhaa citizen ahayd waa wadankan kibandhiis haysat mhm gabar oo wajeer ka waxay kasoo jeedaa gaarisa mhm
hooyadeedna sidoo kale iyo aabaheed mhm
marka basaborkayga soomaaliga ayaa la tegay marka waxaan idhi waxaan u baahanahay in eh, macaragtay in xaaskayga aan aan ku noqdo maarata aan ku qaato Degenaansho.
citizen aan ku qaato oo degenaansho ku qaato mhm
marka odayaashii oo committeega meesha fadhiyay waxay ugu dhaheen mhm annaga wax hadda oo tafawuti ah oo macnaha laba qof oo kala bedelan ma aragno isku mid baad tihiin mhm
marka haddaad dad inta joogtaan iyo haddaad soomaaliya aadaanba mhm yani hadda wax oo maaragtay yani maaragtay laba qof oo kala duwan oo qofka kale qofka kale uu ka bedelay ma aragnay dheheen soo kor fadlan ahe
sida ayadaeed baan deganaashada ku waayay mhm
marka waxaan markaa weydiinayaa inayba dhibaatada macnaha ay dowladda laftigeeda qayb ka tahay oo dadkan inay isku mashquulsanaadaan oo ayna horumar ayna ka shaqaynin ma ma la dhihi karaa intaasa weydiinaya waa tahay aad u masan shiraar dabcan oo maqlaysaa caamir no waad mahadsan yahay waxaan ka sheekaynay taariikhdaas ay un lug ku leedahay arrimaha northeastern dad ahaan integrated looma hagaajinin dad ahaan maanta anigaan caamirneh oo dowladda kasoo shaqeeyay intaan maanta immigration wax ka raba muddo dheer ay u qaadanay marka nin cusuban oo soomaali lama kala bixin kara wax maanta loo saaraya yacni screeninkan soomaalida wax- xilli waxaa jirta screen la saaraya oo Yacni- dadka lagu kala Ha.
ogaanayo waqtiga baas haa dadkan state emergency wadankan on week madaxtini- xurnimada haysanana state of emergency northern kenya la saaray Mhm.
waxaa cadaanka ugu sii horreeyey oo close district ka dhigay ummaddan waa ummad la arkay waa ummad la takooray waxaa kusii wehelisa dagaalkii soo galeen n f d laage ummaddan ummad kenyanimo lagu aaminsanya miyaa horta kenyaan ma tahay maalinta kaloon meeshaan fadhi conversationkaasaa la bilaaba waxaan yaroo adee qof walba iska qaadan kara tandhadan programkan waxaan muhiim maaha muhiim waxaa waa lafdhabarka wadankan ma lagaa qaadan karaa lagaama qaadan kara heritageka wadanka fiiri wadanka siyaasadiisa maxay kusoo dhigneed soomaali iska ilaali ahayd ha la arkeense wadankan waxaa soomaali xoogahoo inday hadda isqaamaan oy dad ahaan isu qaamaan oo xoogahoo dibeedkaas la furi karaa constitutionka twenty ten a integration hagaaji oo wax badan oo lid human right ku ah Xuquuq badan.
xuquuq badan sharcigaadna markaad fiirisid two oo sevenki ayaa iska dhashay dagaalka ha waa wixii marka waa waa commission for constitutional revenue aa la keenay wixii marka arrimo badan ay saldhigtay waa tii marka harmonized draft la aadin in human right iyo integration iyo equality sharciga kenya a ka hadlaa laakiin dowlad ahaan weli annaka waxaan aaminsana constitutional dispensationka shacibka ma aaminsana shacibka kenya maanta waxaad aaminsan yahay dowlad inay wax kuu dhibi karta waxna kaa goyn karta midaadna meesha ma taalla wax wax kuu dhibi kara waxna kaa goyni kara dadka in laga dhadhacsiiya u baahanaa waxay tahay waa sharciga kenya wax maanta adi wax kaa goyn kara waa sharciga kenya wax wax ku tari karana waa sharciga kenya laakiin hadda noodistan indaas maqashid waxa lagu mashquulsan yahay hataa waa madaxweyne xilka kasii degahaya xisbigiisaa lagu mashquulsan yahay Way- b- programka meesha yaalla ma laga dhadhacsiinayaa election ahaan ma loo tagaa dad ahaan maxay yihiin political agitation waxa lahaa jira iyo constitutional agitation dadku wix diyaar ma u yihiin maanta gobolka northern election meeqaa kasoo rida boqolkiiba Kont- 45 to 50 percent aa la sheegaa gobol ahaan meeqaa kuruub meeqa ay leeyihiin laba laba boqol waa lix boqol oo kun lix boqol oo kun eh, ay leeyihiin lix boqol oo kun saddex boqol oo kun ma codaynaysa saddex boqol war siyaas ahaan adiga wadankan ma uga muuqan karta uguma muuqan karta hal qof oo lasoo marka lasoo doortay oo lacagtiisa lagu soo doortay oo milimaad la tagay oona la weydiinin yacni dhara dhaweyta waxaan fiirinaya yani barna- yani xoolaha yani yani waxaan la dhahaa nadyo yani neef gesiyaa ka cararay libix hubiyaas ka gale iyo xaasaa ku dhegay yusi ummadda adi intay kuu fiyow intaas ku carari kartaa intaas ku carari kartaa ummadda marka waxaa la rabaa saad ninkaan sheegaa waa i jirtaa immigration lix maha gaarisa intaas aragti markaas kasoo baxdid waxaad soo mari yacni a lot of road blocks ayaa jidkan ka jira ha yacni horta screeningkii waa jira screeningka cadaanka close district waqtigaas bas baasaa la qaadan jiray Mhm.
hadda sidii waa hadda id weli waa laiska fiiriya hadda nairobi lagu qabana wardad ahaan taarikhdaas hore anakana hantagrayn our history is what is hunting us.
marka hadda sharciga kala saaray labada kun iyo twenty waa labada kun iyo tobankii sharciga u kala saaray in ay wax walba ayaga markaas marka nidaamkooda ninka samaysan ninka karaan.
marka lagu diida hadda ninkan camal marka loo diida waxaan waa wax sharci ku saabsan asagu naftiisa odayaal warka ay dhahday soomaali waa soomaali yes laakiin soomaali waa kala nationality nin maraykankaas ka imaadi mid soomaaliyaas ka imaadi kara mid jabuutiyaas ka imaadi kara midna waddankanaad jooga waa kala nationality ninkan indaas proof garay nationalitygiisa inaas maraykan yahay gabartan ay kenya u dhalatay wixii marka sharci ahaan hala beegsada sharciga un waxa ku heli karaa mogi odayaal meeshaad joogto oo sharcigoodaba meesha looga talagalay inay soomaali waxba siinin indaad marka u tagtid oo inkuwaagaraysad oo iswar weydiisad xaqiiqada kama helaysid war dhabbe laakiin taariikh annakana lagu faquuqo way jirtaa
waa war kooban dhegeystaha kale khadka telefoonkan siinaya inkastoo dhegeystayaasha aad usoo beegsanaya walaal soo dhowow magacaaga Eh, fadlan iska gaabi raadiyaha hadaa rabto su-aalina wax weydiiso mise waxaa aad rabto inaad nagu soo beerisid wacalaykum iska gaabi raadiyaha fadlan iska gaabi raadiyaha haa walaal waa damiyey waa maxamed ibrahim maxmed oo kala socodaya county managa maxamed haye soo dhowow
aad u aad waa dhegeysanayay een, een, walaalkeen aad iyo aad arrinta waxaa la ilaa nineteen sixty three Mhm.
oo isbeddelka xildhibaanada iyo, een, xildhibaanada jogooyinka ay qaban jireen iyo xildhibaanada ay soo maray marka een, ilaa waagii waagii xurumada ay qaadatay kenya waxaa moodaa tobankii sano u dambeysay in xoogaa isbeddel muuqdo een, laga dareemayo northeast haye muxuu yahay isbeddelka markaa dhinaca wadooyinka caafimaadka adeegyada aasaasiga Mhm.
Een, laakiin weli waxaa la yaabanahay een, sidiintii laga soo dooranaya gobolka waqooyi bari waxaa moodaa qabiilaha ugu weyn sida walaalkii u sheegay inay isku bedelayaan Ha.
taas- taas baa aad dhacdee laakiin waxaa moodaa dana in jifooyinkii ee horey ugu fadhi faraasta in yani qaarkood ay isku bedelayaan ee, aan jifooyinka yarka ah oo hadda een, aan aadka u buurnayn aan waxba loo ogoleen ha marka niyo weli soomaalida qabiilkii kama aysan herin Een, een, inkastoo doorashada ay tahay one mo- one one man one vote Mhm.
maxaa weli qabiilka noo een, qabiilka aan u imtixaamanna haddaan soomaali nahay oo aysan doorashadii ay mahadsanid maxamed aad baad mahadsan tahay maxaan ugu imtixaananahay qabiilkan uu leeyahay nio dadkan waa waa sidaan kuu sheegay Mhm.
waa si regionkan waa lastusi meeshaan waxaa jiray arrimaha dowladda waqtigeeda 1963 to 1967 laga shaqeeyey Mhm.
oo la dhahaa marka propaganda waa, yacni lagu dagaalayay Xalaal dagaalka ah, shifta waxyaala kicin oo kicintaan ay- Ah.
Mhm.
marka in gobolko wax la siiya gobolkoo kale loo diida hadda wasaaradnimada indaad fiirisid kenya x- qabiil qabiil ay u wareejisaa mar gaari tahayne mar mandheera mar wajeer yacni gobol ahaan yacni in ummadan ay ku kala tagaan qabiil waa waxaas cadaanka dhigi waa waxay kenya dhigtay waa waxa annaga dhexdeenna aan qabno marka qabiilkaas oo ninka soomaaliga qabiilkaa shay weyn le eh madaxa ahaada ama midka baadiyo jooga ahaada Mhm.
midka uga rafaadsan ayaa qabiilnimada qaba Mhm.
ha marka daraadna meeshan waxaan ka dhahay ninka yacni fakriga yacni the greatest injustice to a poor man yacni yacni xaquuq yacni injustice ugu weyn xaqdarrada ugu Xaqdarrada, weyn oo mhm.
ninka fakriga haysta waa midaas gacantiisa iskugu keenay waxaa ka mid ah maanta in lagu faquuqo lagu dhibo electionkooda ummadda ideology ideology nordistan ma ka shaqaynaysa kama shaqaynayn dadka loo soo xortay waqtigan kuu sheegaa sequencekaas indaad fiirisid dad odayaal rag yara fiicanaa bedelay oo middle level kind of education leh marka dambena dadkan faarax macallim in 92 97 waqtigan aadan keenaani ay soo galayeen 2002 markaas xid- ay transitionka moyas tagay bilow kare oo rag lamid xogoo yacni aqaladahan badan ka yara hadhadlay uyuku naftoodana maanta qaarkood waxay ku maqan yihiin qabiil marka ummadda development isuma fiirisa soomaali qabiil xidadkaas ugu yaala waa waxay la-aan qaratay waa waxay ka tegi maaha laakiin waxaa fiican qofka bilwaadanka waxaa la dhahay inaas yacni ay aqoonis bedelto waa- waa fiican Waa- waa yacni yacni knowledgekan inaad xoogoo impact kugu lahaado oo ku bedela ayaa fiican oo saadi naftaada fiirisid hadda fiiri ninaa imaada waa la bedelaa lagu leeyahay hal la bedela kan lagu bedelaa war maxaa hal la bedela kii hore maxaa iska gaabi intaana iska gaabi kan so- soo socda niyo maxaad noo haysaa intaanaan hayaa ma taalla dadkii marka waxa waa nacbaanay kii hore u qabaan ama xumayna as xumeey ayaa emotional ay noqonayaan ninkii iyuka u fiirsanin ayay kii bedelayaan marka waa sidan hadda kuu sheegay waa neefkan kacararay labiixa oo hubiga dhexdiisa Aha, laba iyo shay xaaska- iyo xaaska iyo usi- xaaska iyo xaaska oo ku dila iyo biyihii oo lagugu dhex dila waa yacni bannaankaadoo lagu cunaa dhante ah bannaanka adoo neefka yacni adoo Yacni kor hawada lafa- kor- qaadana kor lafa hadal la'aan.
ah adoo hawada qaadana ama lagu cun lahay Aad iyo aad.
laakiin waxaa lagu dhex cunay hubi yacni biyaa lagugu dili waana lagugu dhex cunay yacni midkaaska cararaysiin iyo midkaasu cararaysiin ummadda ma ka xisaabtantaa iyo midkaad ugelaysiin middaas ugalaysiin lagama xisaabtama warqabiil ba ha jira warqabiilka naftiisa qaf fiican kusoo xulo qabiil wax ma lagu asaasi karaa laguma asaasi kara ummadan diintaa ka dhamaynay wayse qabiil a qur-aankan waaba litacaaruf waas ilaah leeya yacni in laysku barto way fiican tahay as nationality soomaali ahaan way fiican tahay laakiin in gudaha loo galo oo wax lagu qaybsada hadda mandheerada ninkaad joogaas ka sheekaynaa governor raaya lagu doortay ninka ilaalin lahayo senatag oo lacagtaas shicibku badbaadin lahay waa ilmo adeertiis waana lala soo xushay xisbigu ay iskula imaadeen women rabtay waa lala soo xushay marka dad is ilaalin kara isfiirin kara oversightiga waa dhuntay umaad marka county administration county administration marka waxaa la qori wasiirin wasiirinta waxaa lagu qoray raay ninka meesha waxaad bu fadhiya public service maaha raayaas meesha u fadhiya marka raay in laga gudba indaa kale ahayn wax revolving duct la dhaha yacni yacni wax yacni iska wareeganaa noqonaynaa marka ummadda qabiilnimada soomaali ahaan waa u qabnaa laakiin dad wax bartay aan ahnee daraadna waxaan ku dhahay jovra joza ninkii imlaaqa britishka buuga qori jiray if gold rust what can I undo inday birta yacni dahabka mirarta maanta intee il jooga ha marka nin kale paul ferrer la dhaha waxaa dhahay cilmiga yacni adduunka ma bedela cilmiga waxaad bedelaa shaksiga shaksiga adduunka bedelaa ha marka ummaddan dhibo badan ay soo mareen yacni inay waxa ka fiirsan maanta fiiri poverty indexka waddanka fiiri marka la xisaabiy dhaar dhaweed economic survey kenya lasoo release garay saddexda gobol ugu hooseysay faqri insecurity yacni abaar amni darra ha waxaad la yaaba hataa ribkas xoogitaan inay nodistaan maanta ay ku horeysa kufsi oo diinxumo ay marka waxaan in laga baxa ayaa fiican qabiil meel laguma gaaraya waxa wax lagu gaaraa yacni yacni inay wax ogaal ummadda wax ogaal ay wax kusoo doortaan waa tahay camir sabtidii barnaamijka baxay gobolka waqooyi bari ku saabsan diiradda lagu saarayay nin ayaa i weydiiyey dhegeysta ah ku sugan dhanka gobolka waqooyi bari sidoo kale gaarisa ku sugan wuxuu weydiiyey dabcan dadka aan la soo dooranno show waan iska dhaliilnaayo oo waan iska waan iska xagxaganaa show ragga lacag ma loo dhiibo ay wax ku qabtaan su-aashaas markaad dadka weydiiso ama dadka dadka iska haystaan mise ay kuleeyihiin ninka waxba muu qabanin ninka waxba muu tarin ninkii xildhibaankii gavanihi waxa may qabanin ninna shaki buu meesha keena u geliyay uu leeyahay show ragga lacag ma loo dhiibabo haye ma lacagta inta iska ogyahay si lacagta lacag horta muuqata ma laha lacag yacni waddankan revenue collection waxa la jira qolaa u xil saaran k r l dhaha kenya revenue wax kale grant waa waxna waa lagu caawimaadaya caawimaadaasiya hadda budgetka daraad la akhriya deficit sideed boqol oo bilyanas qabi qaarna dadka shacabka laga aruuriy ummadda noodistan canshuur lagama aruuriya canshuurta la siiya lacagta la siiya waa lacag kenyaankan kale laga aruuriya ninka maanta star f m company ahaan maanta canshuurteeda nairobi ay ka dhacaysaa meeshay ku shaqaysato waa nairobi gaarisa maha wajeer maha mandheera maha laguma xisaabi kara inkastoo dadka leeyihin directors ay soomaaliya laguma xisaabi kara xagga meeshaan degannahay dhulka hadda islee aan joogna dadka ka shaqeysta waa dad infrastructurega nairobi ku shaqeysta lacagta ma jirtaa waa jirtaa ninka baarlamaanka marka lasoo doorta lacagta inta lagu kala qaybisaa budget committee aa jirta budgeting waa sharci dhamaala sharciga kenya chapter twelve waxaad ka hadlaa waxaa la dhahaa public finance lacaarartan sida loo kala qaata haa deynta sida loo kala ilaaliya deynta sida loo soo qaata waddankan deyn waxaa lagu leeyahay ten trillion madaxweyne kibaka waxaad ka tagay one point eight hal dhibac sideed trillion aad ka tagay maanta toban ay mar haysaa tobanka noodistan maxaa uga qabsamay maya maxaa la fiirinaa marka hal nin oo oday jeebkiisa wax ku jiro aa la fiirsanaa marka dadkaan waxaan ku baraarujinaa janno qof jeebkiis ku jirto waxbain ma hayse midaan kenyaankan raasanna diintaana inkaga fadli badan hadda baarlamaanka kenya bajedaa daraa la keenay budget estimate waa qardaas wasiirka waxa la danfakana lacag ma wada qardaasaas wadaa sidii wax lagu bixiyay dokumentiyadii iyo qaabkii projectki strategigii strategigi lacagta waa la bixi nidaamkii triibka hore c d f lacagta la dhaha waxay ahayd yani two point five adi forty billion aa lagu xisaabi two point five percent lacagta waa loogu daray forty five billion hadda daraad la sii adiga lacagtan maxaad ku qabanahaysaa aawe ninka soo dhici lahay aawe ninka marka hore waxaad ku soo xulutay raay kuma soo xulunin wax dhibeedka ma haya ninkii meesha tegay ma ka hadli ma odayaashii nineteen sixty maxaan ku dhaanaa ragga soo galay nineteen eighty eight maxay qabteen nineteen ninety two waddankan glama formi democracy maxaa la qabsaday maxaa noo qabsamay annaga annaga nina hadda xisbi xisbi kareysta xisbiga u d m philip murgo iyo raggaa iska lahay waa xisbiga ruto twenty thirteenka loo diidi jiray ninaaba kareysto lacag ku bixiy oo maaragtay gobol dhamaala ka gadahaya ideology bena amiro marka dadkan see lagula xisaabtami karaa marka see lagu government of kenya three point three trillion aa la akhri lacagihii waa la kala dadiri county aa loo diri equalization fund aa laga bixi contingencies fund aa laga bixi hataa lacagaha gabdhaha loo dhiibo oo national government affirmative action fund lah ayaa jirta lacagaha ninka soo qaadi lahay ayaa la rabaa elderly person northeastern inua cash transfer lacagaa la sii dhaadhaweeta sharciga waxaa sii seventeen point five ah odayaasha dadka weyn la sii waa toddoba toban dhibic haa sharci ahaan yaa weyn sharciga waa sheegay yaa yaa nin weyn ninka si lixdan kor ka jira toddobaatan waa waa all citizen ummaddaas yaa wuxuu raadinaa ninkaad soo doorataa xaqooda laga rabaa intaas karaynin faraha ka qaad ha soo doorana marka dhibeedkaas intaas ka bilaabana waxaas ka bilaabana markay dadkan wax raadinahayaan haa markii waxa lagu kala baxa oo electionka dhaca kabacdi indaa la dhahaniyo annaka yacni waxa manoo su-aashaas ma bataala sheekh su-aasha waxaa la wadaa hadda in la isweydiiye weli hadda waa lasoo dahay afar bilood ka hore la rabay in la isweydiiyeqabiil walba waxaad soo xirtay aad soo xushay marka severe disability aniga waxaanba u naxaniyow ninkii wax arkaa dhib ma laha imagine dadka cuuriyaanka nordistan maanta ku nool xaqooda intays ku maqan yahay dowladda kenyana ay maanta bixinaysa dadka waayelada dadka abaaraha hangaa saftinetk lacagta madaxweynaha dhaardhaweyta dhexe waa almost five billion abaarihii lacagta emergency funding aa dhaardhaweyta la bixi waxaa nasiib xumo in mil mbiya la cuna laba milyan oo laba bilyan oo lacag oo la cuna marka dadka iyo mbiyaasha ay soo doortaan waxaa u dhexeeya niyow noo soo shaqay hadhowtayn waxay soo shaqaysad annaka walax naga sii aan kusoo doorana ma taalla conversationkaas dhulkaas waa dhismilahay conversationka daa jira gobolka hadda waa soo gudbi twenty ten jabtaa cusubanayaa furmatay jabtaagaas ha la beegsadaa kenya waxaa lala qabsadaa wadaninnimadan marka caamirow waxaa dhahda kenya waxaa lala qaybsado sila loo qaybsanaya markii laga soo tego dadkan lasoo dooranayo oo dadkii shaki iminka ka qabaan qabiiladan iyo waxaas loo gudba sidee markaasi aan wax ula qaybsan karnaa ilan kenya waxay nagu xiraysaa aw xildhibaankaadii aw gavanahay aw senadkii aw wakiilka dumarkii aw m c agi hadday kugu xirayaan adi marka shacabka ahaan muxuu qaadi karaa tilaabo ah shacabka waxaad qaadi karaa first constitutional redress waxaan waa lacag dastuuri mbiga c d f act national government c d f act waxaa lahaa jira actigaas waxay rabtaa xubnaay dhigtay xubnaha waxay rabtaa board boardka hataa dad cureeyamina lagu daray lacagta sida la raba ma loogu bixi education fundingkeeda programka basariga ma la bixi si fiican ma loogu bixi inclusivity waxaana sharciga fiirina ummadda inday wax yacni ay nin fiican doorashada kwanza kow the first cause of political agitation ani waxaan leeyahay nin u qalma shaqada ha lasoo doorto maba ahaani wayse xisaab ninkii ha lagu jira kenya waxaa jirtaa sharciga waxaad qabaa waxa la dhahaa yani financial controls hadda waxaas maqlay waxa la dhahaa yani financial reporting system ayaa jira wadankan waxaa jira e a c c budget control aa jira waxaa jira ninkan la dhaha auditor general waxaa jira standard body oo meeshan ku yaala accounting standard body ummadda waxaa la rabaa waxaan hala document gareeya hala document gareeya hal hal raadiya maxaa naga maqan xaq ahaan hadda equalization fund dhaardhaweyt waxaa dhacday maalin dhexdaas waxaan tagay treasury lacagaha nordistan la siin jiray ayaan raadin jiray oo district development fund la dhihi jiray local authority transfer fund waxaanan raadinaya ninaan meesha ku kulano marka marka waxaan dhahay ninow lacagtan sideed tameeyadii lacagta nordistan la siinay waa la bixinay laakiin gobolka kama muuqata maxaa dio aan linkugu dhiibaya isagu dhahay e d c dio e d c a waqtigaas dhulkaas ka talin jiray oo loo dhiibi jiray haddahay lacagtaas accountabilityna maba jirin one party system iska jiray xilligaadna waa xilliga d c ga mb ga xeray awoodi lahaa awood lahay nin mb aa la xeraa yaa xeraa nin d c xilligaa ninkaasaa wax laynkugu dhiibay haddahay waqtigaas mooy baa gaarsiisay marka marka dambena waxaas dhahay jiifafaad soo doorateen jiifafka naftooda xaquuqdooda iyo xaquuqda dadka iyo xaquuqda dowladda ma kala aqaanin dadtaasaad soo doorateen lacagtaas meeshaasay ku dhuntay lacagta nineteen ninety nine la keeno local authority transfer fund la dhahaa oo two percent iyadana maxaa lagu waayaan ku dhahay waxaas igu dhahay waqtigaadna waxaad soo doorteen kansalowan waxba qori karin haddana waxaas igu dhahay equalization fadhaa qatar ku jirta lacagtan adinka lainkugu talagalay fifteen percentiga isku dilaysaboqolkiiba shan iyo toban lacagaadayaa laisku dilaya zero point five point five percent ha jirto equalization fund la dhaha oo looga talagalay sharciga article two zero four oo looga talagalay in lagu kubciyo lagu dhisa yacni biyaha yacni waxa maarata asaasiga nolosha basic needka looga dhisay asal region marka niyow waxaan lacag ahaan waa u jirtaa marka ninka markaas leeyahay dadkaan lacag ma loo dhiiba yaa u dhiiba ani miyaa u dhiiba ma adaa u dhiiba ma asugu hadlaa u dhiiba sharciga u dhiibi sharciga inaad dadka qofka waxaa ku fiican dadka wax raasanaana niyow inay shacibka intaay wax soo qaadi karin ay mashquulinin shacibkana dadkan debate iyo program ha geliyana ninka wax soo qaban karo iyaguna ha doorteena arrintan qabiil laleeya yacni adduunkana dadka waa seejisay aakharana waa lagu seegahayaa marka inay dhinac iskaga dhigaan ayaa fiican oo marka lagu raasada wax yacni kenyaninimo gobolnimo soomaalinimo as a region wax lagu raadiya laakiin maanta waa ujeedaa media effectiga awe yacni wax in la raadiya oo dadka shacibka wax loo raadiya waa arrin muuqata waa arrin la raba laakiin waxaad arkaysa ninaa lasoo dooranaa maanta asagoo lacag yar iska wataa lasoo dooranaa ninkii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal asagoo ka daajirsan waxaa la arki karaa maanta nordistan hal nin oo m b ama laba nin ayaa gobolka dhammaale ka taajeersan lacagtaadna waa un lacag shacibka laga dhacay ama gubow ahaan ha loo siiyo region ahaan meeshaan dowladda waxba dadkaan lama rabta dadkaan aynagu soo kacin ha daraadna waxaan buku dhahay let the sleeping dog lie eyga iska jeef haba isku kacinin ummadda marka waagii horena waxaan ku baraarujiyey nin eygiisa kaa jecel nin buu qoraa hadda nin eygiisa kaa jecel adigana walaalnimo aasu dugsanay waxba kuuma haya ninkaas wax la qabsan kartid niyow ha eygaanaaba adig kaaga dhow adina qabiilnimo ku sheegana iyo raynimo ha ninaad qabiil ugu hiliso adig kaa hilin adduunka wax ka xanuun badan malaha marka ummadda niyow allaha tuso runto waa tahay dhegeystayaasha qaadka telefoonada sidayna aad baynu ugu daaleen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan caamirow sidoo kale waxaa noo socotaa dhaxal maxaa oga dhigay siyaasadda gobolka waqooyi bari in ay dad qaar ay dhaxal u noqdaan mise qabiil qaar inay dhaxal u noqdaan sidoo kalena ballanta maxay markaas oga baxaan aysan oo sidoo kale wixii la rabe aysan u qabin waan kusoo koobi doonaa dhegeystayaasha ama camir baa noogu soo koobi doona hadduu ibaara inkastoo arrin waxyaala fara badan inaan falanqano weliba devolutionka labada kun iyo saddex iyo tobanka bilowday ilaa iyo sanadkan hadda sii dhammaana doorasho iminka laisku sii diyaarinayo laakiin haddana taasi waxay haddana u muuqataa in waqti dheer haddana ay qaadanayso masaacado fara badan ay qaadanayso laakiin waqti haddana waa inugu cariri taasi gooni ayaan u calaamaysanaynaa ani iyo caamir si markaan waqti kale aan u helno bal lacagihii ku baxeen habkii wax lagu qabtay iyadoo markaas baaritaano fara badan aan soo samaynayno dhegeystayaal bal waxaalihii markaas qandaraasyo la sameeyey waxaali markaas dadka u hirgalay waxaali marka dadka ay ku nisteen waxaali dadka markaas u hirgale waxaali dadka markaasi ay loo qabtay iyo weliba sanadkan iyadoos haddana shan iyo toban haddana usii gelayso gobolka waqooyi bari bal ka arag ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ilaa sanadkan labada kun laba iyo labaatanka lagu jiro gobolka wax u qabsamo ma lahan weli wuxuu ku jiraa mugdi waa maqlayseen dabcan bustaha hoostiis bustaha iska dul dulqaada oo iska fida ayuu leeyahay caamir eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadka telefoonada siinaya bal ayagana mal wax su-aalo ay qabaan oo markaasi doonayaan in ay markaasi caamir ooga jaahil bixiyo qadka telefoon ayaan siinaya soo dhow walaal magacaaga sheeg fadlan soo koob magacaaga shiraar waaye hal su-aalan weydiinaa soo koob fadlan haye okay dadka ragga caamir oo kale iyo iyo dumarka caamir oo kale oo maxaan ku raha maskaxda furan oo dhallinyarada iyo duqoorida isugu jiro maskaxda furan oo taariikhda haay maxaa u diiday inay certificate hagaagsadaan oo ay u doodaan xaquuqda gobolka maxaan ku rahday oo dadka runta iyo dowladdaba ay u sheegaan intaasaan weydiinaya shukran caamirow maqlaysaa dad baa jira fara badan laakiin aan rabin in iso soo saaraan tusaale kale markaan kaa soqdo hadda adoo kale mashquul baa tahay mar walba ma lagu helo ma lagu heli karo cariri fara badan baa iska jiraan xitaa waad garanaysaa waqtiga markii lagu soo raadiyo in waqti aad aniga xitaa siinayso ama waqtigaas waqtigaas aan ku imanaya leedahay marka maxaa diiday dad adiga oo kale oo xitaa marka hadhow adiga lagu waayo oo qof kale aan heli karno horta niyow dadka annaga waa ka gaabine horta northistan dhibka ka jira siyaasa qabiil iyo siyaasa odayaalaa ka jira odayaalna qafka ninka afka ku taaga marka waaba nin ostrosisaad noqona geesaa lagu bixinaa marka odayaashii abahaa talinaa xiligaada sug annaka xiligaa inaan sugnaa meesha ka jirta in la dhex galgalana waa laga fiicanya marka laba shay aan ka fiiri traditional observationkan odaynimadan caam layn ku fiiri dhaqanka ahaan dhaqan ahaan odayaashaan adoo fiirna sharciga kenyaana fiiri sharciga kenyaana fiiri sharciga kenya marka ani waxaan arkay wax weyn nagala jiraa marka waa laga gaabay laakiin dad badan waxaa jira buug ku qoray nin hadda waxaa jira saalax cabdisheekh la dhaha kolley oo arrimo badan northistan agitation badan usoo taagnay civil right iyo waxaan ka hadlay markaas waa raasanaa dhahay governorna inka koowaad oo loo dhagaxayaad noqotay because ummadda lacag iyo yacni system caddaan laga dhaxaya meesha ka shaqeeya waa system yacni odayaalnimaa caddaanka naftiisa nin bug qora waxaa dhahay markaad northistan tageos arkay say iskugu juraan waxba inkugu madaraya dhahay isticmaar adinka inkugu iskugu filan marka ummad ummad yani wax kale dushin ma saari wax kale dushin kama saari iniga isku filan adinka iskugu filan yani qabiilkii isay faraa iskula jiraan yani adinka iskugu filan marka ummadda yani waxaan waa waxaan soo dhaxalnay inan laakiin laga gudbaan maanta u fadhinaa ma laga gaabay shalay waxaan ku dhahay ninka ragga intaas ka aamusa arrin xaqdarre eh laba shay aan yeelay inaas cabsaday oo odayaashaan laga cabsaday oo il iyo maaragtay inkaar iyo walxa ka jira dhulkooda laga cabsaday iyo inay dan shaksi celina ani marka caamir ahaan dan shaksi hadda gooni ahaan aan ka rabo dhulku ma laha waa un odayaashaan la garab fakanaa markaad u sheegtidna ninka yacni si aad soo dhaxlay jiefka intaad la hadashid inaad asagu koofidaas wata looga tirigal in dadkan lagu lagu dulmo intaad u sheegtid kulamaba fahmaya because chief act waxa la dhahaa aas waddankan soo maray oo aad dadka u dhibtay ummad waxaa jirta xoolo la siiya iska dhaafay ay kenya xoolahooda dhici jirtay maanta dadka xoolahooda hataa registration ma laha waa dad marka niow dullinimo maanta ku nool marka annaga naftaa in waxaa fiican dadka akhristi iyo dadka yani inkastoo soomaaliya yani arrintan qabiil la dhahaa say dhaarta u sheegin dhaartina waa aabaabaal habeenkana hooyooyo yani waxaad maqli anigaan anigaan naftayda arrintan maka baxsan yahay yani yani qur-aankan ilaahay waaba ku sheegay dad waxaa jiraa la dhahay wax sheega oyukan ahay waxay sheegaya inaan hagaajinayaan ku dhaqmayn marka waxaa jira horta niow interesta iska badan laakiin ana caamir ahaan opinionka weliga siyaasa ma dhexgalin ma dhex boodoodin laakiin waxaan arkay maalin dhexdaas decembadi conversationka kenya yeela waxyaalaha wadahadalka isla dhexla socdo wadanka laisla dhex socdo iyo hadalka north eastern yeela wallaahi way kala dheeryihiin odayaasha nineteen sixty three ayaa kuwaas aragti dhahma ha arrimihiin soo arkay aniga yani dadkii horeaba iminka loo xilana kuwaasoo dhaamaan loo orda aad iyo aad kuwii hore ah mabda' iyo soomaalinimo iyo dadnimo ku fiicnay hadda baasha hoos ay u dhacday ninka qabiilka kootigiisa wata waxaad noqday marka nin akhristo p h d holda
marka camiro waxaan u diidaa ani adig iyo dhegeystayaasha inaa markaasi dabcan si hadda dhegeysta u sheegaa in warqad ma lagaysan karaa warqad oo dadkii loogu ololeynayo oo leeyahay war isqaama kaca oo marka isbedel keena dhaqaale samaysta aan isfiirino oo urshida aan hagaajisano oo dabcan wadamada dabcan kountiyada kale aan la tartanno si fiican horta ganacsi aan hagaajina dhulka hadda nodistan lacagtan kuu sheegay lacag la siiy waa ganacsi la hagaajiyay meesha oo maanta canshuur laga qaada oo dowladda ka muuqata meesha kama jira yacni dhul as maaragtay natural yani yani uma hiilinin dhul maanta yani cagaar eh intaas ahaan lahay say maanta tahay ma ahateen inkasta oo maanta kenya intaad fiirisid yani sokorta iyo majaaniga iyo shahda inta kasoo gasha in lamidaa kasoo geli karta xoolahaas intaa la nadaamiya marka arrimahan kuu sheegay waa arrimihiin daraad ku dhahay ninka boogga qoray bidguji of the prest pauli ferrari waxaa dahay ummaddan waa in wax la baro horto waxbaritaankan social la dhisa conversationkan la furo an open engagement lala hagaajiyo society-gan kolley dadka dad xumaana maaha waxaan ujeedaa in markaas dood ay shir loo qabto furmato horto oo la dhahnayo waxa maxaa maqan iska jahil bixin maxaa maqan kenyanimo fulle ma nahna weli mana saaran tahay halkoo qof shaqsi waa la siin karaa halkoo qof wasiir waa laga dhigi karaa laakiin shacibkii aawi wax marka la fiirinaana waxaa la dhahay ninka isha daran hal meel waxaa jira waxa la dhahaa pessimist iyo optimist nina wanaagaas dhinac ka fiiriya nina xumaanaas wax ka fiiriya shacibka isha daran waxaa la dhahay dadka ma fiirisa shaqsiay fiirina laakiin isha wanaagsanna mujtamaca fiirina marka in mujtamaca la fiiriya oo ninkoo shaqo helay majority leader maxaas kugu soo kabay wasiir maxaad ku soo kabay nordistan ha marka in la fiiriya ninety five percent interestiga shacibka meesha ka jeela oo cuuriyaan leh oo abaar leh oo dhib leh oo dhiig leh waxaan in layska dhammeeya oo kenya loo soo jeesta oo la dhaha naka waa soo baraarugnay shaqadayna maaha inaan tenda daba fakana human right aan u soconaa economic right aan u soconaa social right aan u soconaa political right aan u soconaa ummadda marka intaan laga doodo waa laga soo gaabi laakiin in la furona hadda way fiican tahay talo waxaa ladahay waa mid kusoo dhaaftay iyo mid kula siman midda kula siman haddaan ka qabana aniga naftaydu waa ka gaabay triibka horna waa kuu sheegay dad badanna way ka gaabiyeen nin walba meeshaan xafiisa iska dhex fadhiya ummad badan ayaa wax fahansan ha layskugu imaada arrimaha nordistan ha la falanqeeya wixii ka jira shacibka maxaa uu qabsami kara budgetkan maxaa noogu jiro county development waa la dhiibaa county revenue fund iyo consolidated laiskugu daraa saddexda region lacag fiican ala siiyaa shaqaale abuur ay ka dhigeen war shaqaale intaad abuurtad lacagta shacibka wax looga qaban lahay ayaa dhumi yacni opportunity aa loo kareed gareyaa ninka ragge ninka dhalinyarada in opportunity loo kareed gareyaa fiican maanta xisbiyaalaha meeshaan isdaba fakanaya labada xisba waddanka ugu weyn midna waxaad leeyahy bottom up economy midna waxaad leeyahy waxaan hagaajinaa youth commission waxaan bixinaa stipend lacagaan dhalinyarada siinaa canshuuraan dhalinyarada ka dhaafaa conversationkaas inay northesternas ka bilowda dadka kuraaga hadda rida oo gobolka ka soo jeeda dadkan lagula xisaabtama iska fakashadaan maaha meeshaaska cararay iyo meeshaasu cararay bilow aadankana ay u kala baxsan yihiin ayaa un fiican marka annaka waa ka gaabinay haloo wala istaagaana lagu baraarugscamirow waktiguna hayaa af lix daqiiqa inoo soo hartay hal dhegeysana waan siinaya hadduu ibaaraale ka noqdo camirow maxaa ballanta looga baxa maxaa ballanta aysan uga soo bixin maxaa ballanta ku keenaya intay qaadan haddana dadka aysan ugu shaqayn maxaa ballanta ay markaasi waajibka koowaad ama danta koowaad ooga dhigaan dadka siyaasiyiinta dadka gobolka waqooyi bari ayagoo loo baahnaa in isbeddelka hadda ay sheegayso dadka u hoggaansamaan nin horta ballanka laqadaa ballanka laba eh ballan waxaa jira marka laqadaaba inaad been yahaad og tahay ha ninaad daraad lahay cirkaan biyo ka keena waxaad inay been yihiin dadka ogyihiin ninaad daraad lahay waxaan dhisaa dadka waxaan kusoo dadgureynaa diyaarad ballankaas horta ballan laqaadaa maaha waa ballan been ummadaana lixdan sana been loo sheegay lixdan sana ayaa been loo sheegay waxaana nin buu qorayna waxaad dahay meeshaay beenku hormarta run way ka daahay intay runta daahsantana ana labaa sidan baa dhibka loogu jiraa mugdiga yani runta way daahay meesha indayba beenku hormarta yacni runta way daahay runta waqtiga qaadan inay beentaas furfurto intaas qaadani waxaa suurtagal boqolku sana lixdan sana beenta nodistan laga dhisay in la furfuro ay nagu qaadatay laakiin intaasna waa lagu ba'ay marka in la furfuro oo layskaga yimaado wax qaarkood waa ballan been wax qaarkoodna ragnimada aad ragga kusoo xuuluteen ay ka gaabay ragnimada ninka ragga ih ood soo dooratay oo budjetkan kenya in laga raba maba fahansanaba daraad waxaan ku dhahay biilaa la keenay life stock bill oo la leeyahay gaaguurta iyo shinnada in la yani registration loo hagaajiyo oos qofka kaydsan karin yani shinne asagoon registration meeshaas ay mari oo certificate meeshaas u mara marka dadki kow horta beenta qaatood shacabku ay baaqaanaan waa been ilmo yar yaroo hadda waxaan u jeeday youtubeyaha lasoo gelina oo leh canjaan abuureynaa waxaan ilmihiyaa baan fahmi odayaashan inay ku baraarugaana fiican beenta horta waa laba waa been extreme oon la qaadan karin xaddhaaf ah xaddhaaf oo been inay taaba adig lagu sheegaa taa is og tahay laakiin waxaad u qaadanay ninkai raydaada ka dhow gacmahana waa loo garaaca midna waa laga gaabi waxaa ka gaabi ninka lasoo doortay mana soo qaadi kara maxaadna ugu gaabi waxaas ugu gaabi marka hore lasoo dooranayba debate iyo maxaas qabana ma jirin kanaan naga xumaaday kanaan iska riixna waa waa neefkaas asagoo bannaanka jooga ka cararay labiixa oo xaaska ku dhex dilay yacni biyaha marka ummaddaa waxaa la rabaa been been ku bedela suurtagal maaha ninaa been sheegay hadda twenty thirteen beenaa la sheegay twenty seventeen beenaa la sheegay twenty twenty twona karaahiyaa la sheegaya wax yacni been dhaafi marka ummadda waxaa la rabaa ninkay soo dooranayeen wax waa qaban karaa nin fiican oo waxaan ay kala xisaabtamaan ha soo doorteena ninkaas wax waa qaban karaa ninka kale midda kale waa mid oo been xaddaafe yacni nordestanan biyo ka suraa waxaan xasuustaa aniga nin two thousand and two electionki magaaladan ani ku dhashay jid maraya ayaa dhahay jidkaan ayaan laami saarahayaa waa nin markaas iyada toban iyo shan sano kusoo jiro baarlamaanka jidkii al'aankan kii haddaa weli laleeyahay jidkaan laa misaarayna marka ummadda waxaa la rabaa laba beenta ha kala qaadeena beenna waa extreme beenna waxaa ka gaabamidda xadhaafka iyo midda laga gaabi middaan laga gaabi marka ra'yinimada ninka raggoo soo doorateena ka gaabi laakiin kenya lacag ahaan meesha muu taallaa waa u taallaa nin yar oo laga soo doortay mooyaala oo mooyaala ku dhashaa nyaali laga doortay waa waa yacni number ha marka annaka hataa imbiyaashayn xeer waxay gaaraan oo dadkan yacni reedgareyna performance ay lacag siiyaan oo ay dhahaan neow anay igu soo dar nin waxaa lagu leeyahay neow ninkan waxaas qabtay laakiin hypothetical meesha maxaa yeela waa iska sheeko wa madadaalowa wax ka jira ma laha marka ummaddaa waxaa la rabaa beenta qaarkeed ninka sheegaana fiiri beenta qaarkood horta nin yacni akhyaar oo muslima sheegi karaa marka ummaddaa waxaa la rabaa waxaan inay ka gudbaan ooy u gudbaan run run yaa loo sheegaala run waxaa loo sheegaa ninka aqaan ummadda run ma aqaantaa
marka waxay ka turjumaysaa dadka inay run
leadershipka waa social reflection ninka madaxda ku eh adaas ku mathala adiga waxaas taadna isugu yahay meel kale laga keeni ma ummadda run ma aqaantaa ummaddaa run barteen run ay ka tagaan oy ben u helinaan dad waxaas arka run loo sheegaa oo runta ka gudba oo been aada hadduu tagna le beenaa lii sheegay adi run bara intaad qof kale ku eedaynin been
camir aadad maadsad saaxiib hadalkaada ugu dambe ama qowlkaada ugu dambe aad noogu soo gunaaninayso anig iyo dhegeystayaasha ku dhegeysanayaan dabcan dhegeystayaal aad arkaya laakiin hal intaan soo gunanin hal dhegeysta aan siiyo fadlan adoo raalli ah kasoo dhow walaal magacaaga magacaagii sheeg maxamed aadan raamo joogtaa adiga sida xildhibaankaada iyo gabanahaada iyo sanadkaada iyo woman reebka sidaa tahay ma siday yihiin adiga waa la qabtaa soo ma ahan haye tahay raali noqo dhegeystayaal dhegeystahaasi raali noqan leeyahay maxamed dhegeystaha kale qadka telefoonka siinaya maxamed raamo waa ka xumaa qadku ka go-ay soo dhow walaal magacaaga
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga halkee ku sugan tahay jilic maxamed jilicu haye soo kob fadlan waqtiaan haya su-aal ma laga gaar haye soo kob fadlan su-aashaada hal mar
ninka lagu bixi karaa musuqmaasuq waa nala deg ilaa jaani cirib ilaa secretaryada dhexdooda la dhex degee waana dadka ayaga dhexdooda hataa macnaha markii oo gudoomiye xasaadka saa dawladda waxay soo saaray inaad aad meesha aad laga soo aad kasoo joodo aad laga soo laga soo qoro waa tahay waa maqlaysaa
niyow waxaan dhihi lahay shaksiga inaad ka gudbaa fiican dadka dadka laba ay kala baxaan dadka waxaa waa dad oo madaxtinimo oo aaminsan yacni guumaysi oo inay dadkaas shilan ay nairobi ka shaqaystaan ku dulmaan oo wax badan ka hagaajiyaan rabaa ayaa dhulka ku badan shacibka ayaa waxaa la rabaa runta iyo beenta inay kala arkaan dowlad iyo shaksina ay u kala ahaadaan nin shaksi oo laba milyan wato iyo dowlad ku haysa dowladdaa ka weyn dowladda ha la biirsadaan qaba aniga hadalkaada ugu dambe hadalkayda ugu dambeey nio nin waxaa jira yuusuf shaacir lah waa abwane waa maalin sheekeynaya waxaa dhahay eri iyo riicad iyo ido isku jira ayaa labiix dukana arkay idihii waa carareen riicadka waa carareen idihii waa hereen salaada ay barumeeyeen inaad ninkan salaad dukana markaas dukudina waxaad dhahay sidii hore miya ama hadda haddaad dhahay tusbaxaadna wataa marka waxaa dhahay aniga sidii hore waa iska bedelay tusbax anaan wata waa u jeediin waana dukanay riicadka halii raadiyey labaas diri intay labadii maqan tahay inta kaleo hirtaas cune markaas riicadka waa weydiyey marka way u sheegeen war ninkii waa dukanay tusbaxna waa wati tusbixiisa maxaas ka hagaagsanaya ay dheheen hilibaa dhahay eriga waa sii tagay labadii lagu darsaday nin la dhaha waxaa jira maxamed maxamed ibraahim warsame hatraawe ayaa waxaan dadka u kaamilay oo ka hadlay odayaashan iyo dadkan calooshuqaystiga oo caalaqaadiyashaada asagoo ka hadlaa waxaa dhahay danta inay xaraashaan yacni ummadda danta hadda waxaybu ku dareen diinta iyo dadnimada inay xaraashaan ma fahmi dembina ay xambaartaan yacni markaad dadka intaan ka hadlaysid adigana dembi aad isan xambaaranay sharafkina xooraan ummadda sharafta ay lahayd noodistan waqti waxaa jira heese gobonnimo loo qaaday haa yacni xurmada adduunka dadka loo abuuray aa la dhahay n f d ayaa leh qayma ay lahaayeen isticmaar la xididaan yacni shilinkaas un ay raadsadaan yacni xeerna la samaystaan marka ummadda intaasaa dhib ku eh intaas allaha ka kor qaada amir aada udmansan saaxiib shukran waa tahayd camir aad bu mahadsan saaxiibayaal wakhtigiisa juhdigiisa iyo weliba sida qiimaha badan oo markaas inoogu faahfaahiyen arrimaha gobolka dhibaatada ka tahayn dhegeystayaal wuuna ku mahadsan yahay dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal maxamed caamir ama caamir maxamed aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal waqtiga quruxda badan iyo weliba faahfaahinta gobolka waqooyi bari uu naga siiyey tanii markii xornimada wadanka uu helay iyo sidoo kale waqtigii sidii rabtay baa gobolka iminkan hadda may ka gaartay inkastoo uu sheegay in dhibaatada iyo gobolka weli ay markaas meesheeda sii taaganta weliba kaga sii darantahay leeyahay iyadoo hadda markaasi wax nidaam ah wax markaasi kala dambeyn ah wadanka markaasi loo hagaajiya dhegeystayaal ayaa haddana wuxuu leeyahay gobolka weli waa uu jiifaa oo waxaa markaasi ku jiifa dadkiisii oo ma ah dadka lasoo dartay uu leeyahay ama dadka siyaasiyiinta ama dadka hogaamiyaasha ma ah uu leeyahay laakiin dadka dadkiisa ayaa ku jiifa uu leeyahay tusaale fara badan ayuu usoo qaatay oo aad maqlayseen dabcan waxyaalihii kala duwanaa uu soo hadal qaadanayay waxyaalihii markaasi uu soo xiganayay dabcan nidaamkaasi imikan dadka sida looga bixin karo hadda iyagan baa isgaranayaan de anaga waxba ma dhihi karno bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystaha qadka ugu jira ugu horay barnaamijka noo daafurayo soo dhow walaal magacaaga shakara allahu laka yuusuf bakad waa abu muxammad marka ugu horeysa bismillaahi uma asalaatu wasalaamu cala alxabiibi mustafa muxamed calayhi salaatu wasalaam shakara allahu laka walahu muxamed caamir عمره الله بعمره بالتقوى عمره الله محمد عامر بالإخلاص عمره الله عمره وعمرك أنت يوسف بكر شكرا بابا سود وبرامج كلا سعتي هو يرضى وهو شيء وارن وهو شيء محمد عامر برتاني آدم فرح سنة الحمد لله رب العالمين حدي نوعا محمد عامر وكله حدي وكله خاف لنا واجرانه إن الصوب حوا إن الصوت سارا ummadan baan ka dhalanay ilaah wax buu naga su-aal doonaa yowma alqiyaama subxaanahu wa tacaala maxaad u jawaab doonaa haddii macnaba way haddan kacaynin anagoo u kacayno in nafteena anfacna maaha anagoo ilaahay kala saaranay subxaanahu wa tacaala anagoo ikhlaas ku shaqaynayno biidni illaahi tacaala nin ilaahay isku dhiibe nin ilaahay isku xidhe ilaahay daraaddiisana u shaqeeye ilaahay ma hoojinin subxaanahu wa tacaala nabi moxamed markii la weydiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad i maqlaysaa yuusuf نعم nabi moxamed markii la weydiyey ayu nnaasi axabu ila allahi markii la weydiyey faajaaba wuxuu ku jawaabay axabu ila nna- axabu ila allahi axabu nnaasa ila allahi anfacahum linnaas mid anfaca dadka ma oranin mid naftiisa anfaca nacam mid naftiisa anfaca baa dad anfaci nacam almustafa iyo sidaasuu yidhi ninkii anfaca bani aadam hada axabu ila allahi subxaanahu watacaala waa kan ilaahay ugu jecel yahay camalkee ugu fiican baa layidhi taas waa garanne Mhm.
camalkee ugu fiican yaa rasuul allah almustafaa ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaamu walaalkaad walaalkaad muslima qalbigiis inaad faraxiso qalbigiis inaad farax geliso kaasana ugu fiican buyo camalka reer nootistan macanagu ku jiro haddii qalbigooda la fiiriyo maanta waxay qalbigooda ku jiro haddii lasoo saaro qaar baa qalbigood ka carar doona qaar baa wax naftooda ku jira ciqdiga iyo xasada iyo xumaantoo dhan qaar baa wallahi ka carar doona naftooda marka axabu nnaasi ila allah horta ilaahi waxaan uga barinayaa moxamed caamir iyo adigiyo kuwii lamida kuwii anfaca bani aadam kuwii cilmigood ku anfaca bani aadam kuwii gacantood ku anfaca bani aadam dhammaanteen ilaahi naga wada dhiga subxaanahu wa tacaala north eastern waxaa u baahan tahay oo istana ku dariisiyo loyo kulli meelahaas waxaa u baahan tahay in la xoreeyo in la xoreeyo dadka laga horeeyo sababtoo ah kuwii kursi la siinay ma yaqaaniin waxa loo siiye kuwan siinanana ma yaqaaniin waxa u siinayaan dadkan mar baa weydiye dadkan kuradrida iyo kuwa kurad ridin kuwee badan kuwii kura ridin baa badan yuusuf bakar Haye.
laakiin kuwii ride kuradeyaa u rideen kuwii u rideen maxaa sameeyeen maxaa u qabteen ummadda su-aal baa imaanaysa yowmulqiyaama bal kuwii xukumayo kuwii la xukumay yowmulqiyaama ilaa hortiisa ku doodayaan kuwii la xukumay waxaa leeyihin kuwanaana dhumiye kuwiina waxaa leeyahin anaga idinma dhumin idinkaa dhume inta arrintaas dhacin hurda in laga kacaa gacama isin la qabsadaa as'alu allaha subxaanahu wa tacaala an yajcala moxamed caamir wa amsaalahu سببا لتحرير نوت السن وما حولها يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا رؤوف أسألك يا سميع ويا بصير أسألك يا قريب ويا مجيب أن تجعل محمد عامر ويوسف بكر قارب على غيابة إن إيرادا ترى الفدى وسجي ددوا على كعينايا ددما على كعين مسرورة الله الله شيء runta loo sheegay مسرورة الله الله شيء أسأل الله أن يهدينا جميعا aad baad mahadsan shukran وإلى طريقه المستقيم وصلى الله على الحبيب شكر الله لك يوسف بكر شكر الله لك محمد عامر إلهي أيدين بركيه آمين شكرا لبابو نكعو ذكر ما تكاين نكعو أحلت فيه إلهي إنو نوذي يوم القيامة ما حدو شيء ويسين الدوان شيء على البلغنا اللهم فشد اللهم فشد اللهم فشد وصلى الله على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا waa dabcan waa la gaarsiiyey ku mahadsan yahay abuna maxamed dabcan waa dadka ayaa uh, wuu- wuxuu sheegay horuntiis intad wax doortaan iyo inta wax aan doorin waxaa badan kuwa aan waxba aan dooranin waxaana uu leeyahay kuwa markaas wax doortaanna waxay ku doortaan dad markaasi een, doonayaan inay jahwareer markaas een, wadanka ama gobolka aan waxba aan markaas loo qabin Uu ku mahadsan yahay abuna maxamed waana uga mahad celinaa sida qurux badan oo markaas eh, tusaale uu noogu soo qaatay Eh, sidoo kale xadiidka salawaatullahi wasalaamu caleyhi waxyaala markaas laga soo xigtay een, eh, nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo waxyaalaha qofka ugu wanaagsan la doonaya in dadka qofka shacabka ama qofka muslimka ama qofka markaas biniaadamka waxa ugu fiican loo qabto inay tahay qofka markaas eh, saalixnimadiisa iyo aql- ikhlaaskiisa ay ku jirto dhegeysa aad buu mahadsan yahay abuna moxamed xigaa kale qadka telefoonkaasina walal soo dhow magacaaga
الو السلام عليكم magacaaga sheeg wacalaykum salaam
معكم سلام هذه مرتدى مصدف وجر mustafa mujeer soo dhowow
horta waan salaamay labadii laba ninkaa horta waan salaamay si fiican aan aan salaam shukran kaa qaad saaxib inkastoo hadda uu baxay ahee horta nin soo jeedo waa la rabaa moogtahay haa nin soo jeedo waa la doonaya horta aad aad aad noo dhistan u baahan tahay mhm
noo dhistan siduu sheegay waa run horta wax badan- wax dhib badan ay soo martay aad iyo aad
hata waxay soo martay in oo bere la yidhi kabaarar gooniha loo gooyo soomaalida mhm oo kenya halka la ay qabin mhm
anagtayda aan safar aan beridaas aan tagay eh, martabad martabad aan lagu xiri aha oo waxaa layidhi maxaad u goosan wayska baandhadii soomaalida haya
oo dhowr cabsaan ku xirnay meesha aha
Eh, horta soomaalida kenya horta ma rabtaa tiri soomaalida horta kenya ma rabta aha
Eh, waa inay ayagu isku mashquulsadaan oo ay madax iskula jiraan horta iyada dana ugu jirto soomaali dan baa ugu jirtaa leedahay kenya dana ugu jirto inay soomaalida mashquul isku ahaadaan haya
dadka northeastern laga soo dooranaana dad wada xun ma aha
laakiin wanaagooda waxaa been dhahay aha warkooda dawladda meel ma geynayso sax
hataa hadday wax sheegtaan ay dhibshataan mhm dhibkooda meesha laga qaadi maayo mhm
ma garat aad iyo aad hadda waxaa soo looga bixi karaa aha
inay wada fadhiistaan aha
wajeer iyo mandera iyo garis iyo sielo iyo marsabit aha
Eh, wajeer garisa iyo Ma- mandera inay horta wada fadhiistaan aha
dadka waxa garabka ah dadka sidii ninka hadda oo kale oo sharciga a yaqaana in la fadhiisto oo la yidhaha maxaan wadan mhm
taas waxaan ahayn oo looga bixi kara ma laha ma laha mhm marka ninka hadda lasoo doortana bilaasha laga eeda haddaad haddaad qayleen wax wax ka dhegaysana ma laha mhm
marka horta in la fadhiisto oo ayaga horta is-afgartaan sida looga bixi lahaa mhm in loo fadhiisto waaye wax ka- si kale looga bixi kara ma laha mhm marka laakiin dadka horta waxaa saas oo kale oo sharciga u yaqaan waa inay horta fadhiistaan oo la tashado oo la yidhaha sidaan waa ugu bixi karnaa waxan aad waad mahadsantaa mustafa madheer madheer iga soo xigaa siiga xigaha kale qadku ka baxay wuu ku ragaan filayaa gabagabadii aan soo gaara dhegeystayaal iyadoo marka uu raw aan soo gabagabayn doono barnaamijka hogaanka arrimaha gobolka waqooyi barasaadka diiradda ku saaran ee kaga hadlaynay iyo weliba nidaamka loo baahanya iminkan soo dhawow maga waa ku salaamaya magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xuseen falliix xajar jiriid waa ninkii ragga ahaa xuseen soo dhowo xuseenow
abow ii waran saaxib waan fiicanahay haye saaka ka waran banaani alxamdulilahi rabbil alxamdulilahi rabbilcaalamiin abow aad waa loo fiicanya banaani xajar jiriil buulo cabaas laakiin hadda nabadaa lagu baryay alxamdulilahi rabbilcaalamiin jawiga aad buu u degan yahay haye
alla maxaa dadka quuraxa ilaahu moodiya mar walba naga qabo aamiin aamiin
Waa ka- caafimaadkaada saaxib aad baan u fiicanahay maasha allah
alxamdulilah saar waxaan ku kala tegnay niman baan ku yidhi waxay badiisa hubs horta haye
bal nimankan isu inay jaabka ka maran yihiin in kale xagga dawladda wax naga soo qaataan iyo waad maqlaysaa umalaya caamir ee wad- wadada dheer uu soo maray dhaqaalaha iyo waxaas
aye
Een, mala socota barnaamijka bal inahu haddaan dhexda ka soo gaaray waa tahay markaas dadka kale aan siinaynaa eh, xusein oo adiga markaa waqti kale waa
ma ana intay intay baan geysan maxaa had waqtigayna hayaa iminka iminkan howlo kale iyo sii faahfaahin kale ma sii geli karno okay haddaa rabto okay, haddaa rabto inaad ka dhiibato waxaa leeyahay hadda waxa gobolka ka dhacaya ama qo- deegaanka ah aad ku sugan tahay waxyaalaha ka dhacaya haddii gabanaha ay tahay haddii xildhibaanka ay tahay haddii woman reebka ay tahay haddii m c yadii senatarka ay tahay wixii dhan adiga adiga raalli baa ka tahay adigana halkaa geystaan leh. adiga marka ma ku qanacsan tahay m- raalli ma ka tahay adiga in aad wixii qalad ah dhacayo wixii been ah dhacayo inaad beenta adiga ay marka hore beenta adiga kaa bilaabatay
walaal horta taa igama dhadhacsano beenta eh, caami eh, maxaa la jira beenta xuseen uu falleer uu sheegay in xildhibaankana uu sheegaya adi- marka hore adiga kaa bilaabataa laleeyahay
ma ma jirto waxa maxaa dhacay
waxaa dhacay Aha.
ninkan horta waa walaalkay aan aniga meesha geysanayo hadda okay marka beenta marka hore ballanta uu qaadaa been buu qaadaa ballanta marka qofka ridayana waa adigaa laleeyahay adigaa marka hore beenta sheegtay
waxaan aniga aan been u sheegay Aha.
horta aniga asa- asagaan meesha u dirsaday haye
xoolaha diriir ayuun hadba mogta ama ari ha noqdo ama gelib ha noqdo ama loo ha noqoto qof baad raacin moogi cidda wixii joogo dhan haska meysida ma raacinaysa marka adiga eh, xoolaha nin- ninkaasaa u dhiibata raacsatay
ha ani ninkan waan raacsada meeshaan geystay haye
haddii aan geeyey waxaa fiican marka in sidii aan wax aan u raaciyay inuu xoolihii iigu soo gelgelmahayn xoolihii baan bay leeyac yihiin ku haddaan ku bedelaan si kale un haddana uu lamid yahay wixii oo say kaan uu kasoo tegay iyo meesha ugu tegay feeral qoran buu u tegay xafiiskii uu joogay ee say mid aan dhaafiyey sii kale hadda aan geeyey haddana xafiiskii wuxuu ugu tegayaa waraaqihii uu ninkan ka tegay haye
wuxuu ku dardaarmi waraaq sumaacadda ha iga qareen maanta aba iga qaada beri baan rabaa inaan kusoo noqde haa
ha iga hadlaynin siyaasadii sax
hadduu gafanayo haddii idiya hadduu wemi wemin reerta macno ma lasiidaa iyada meel dheer ma sii gaarayse
dumarka macno way leeyihiin oo dumar dumarka loogu talagalay lacag ba ayagana ee la siiyaaye iwad haye
marka horta ni ow dadaal si kasta annaga waan u samayna waan galgalanay waan rafanay waan istaagnay waryaa ummadii waxay noqotay hal ruuxa keli oo meel aad jeegsato un hal ruuxa meesha kaga soo bixi qolkan kaga soo bixi buu noqday haye
qur-aanna hataa waan ka akrisanay kuwan inuu ilaahay sidan uu u bedelo qur-aan baad akhrisateen
lag baama gelinay maxaa kugu dhacay haye
lag baan gelinay faataxaan u marnay inuu sidan hadda ay yihiin si ka roon inuu ilaahay ugu bedelo maxaa yeelay hadba wixii aad ilaahay ka tugto wuu kusiyaa xuseen faliir aad baad mahadsan tahay marka nin waxaan u malaynayaa horta qarib kaloo meel kale nagaga imaayaa jira maahine dhibkan dhib hadda ayaga keli ay wadaan waa wax horaan soo solinsaday waayo waa lasoo sheegay barnaamijka saaka ee marti baa joogtay waa lasoo sheegay xuseen faliirow kun lix boqol iyo lixdan iyo saddexdii arrinta bilaawata wax hadda bilaawata ma ahan haa war wax mogti markaad tirtiyeyso meel uu u bixi wuu jiraa mogti aad iyo aad
madhera wajeer gaarisa waa adiga intan siyalo kodi waxaan haddaad isku soo aruuriso war annaga oo reer gaaris keli ee baatishan la oo waxaan maxaan kaga baxnaa kasoo teg leg dheeraa baatishan la maxaan kaga baxnaa waxaan kaga sii teg xaga jareer baatashan la
annaga xagajiran baatishan la oo kale igubaya iyo maanta ku raacsan aad baad mahadsan tahay saaxiib xuseen falliir waxaan kuu sheegay oo keli iga dhays in yar raalliga ow waqtiga dhammaaday haye
waxaan kuu sheegay nin baan soo dooranay waa meesha inoo tegay ilaahan kugu dhaartay markaan telefoon aan u diray igama qabanayo haye maxaa tahay marka adi maxaa tahay macno mawlidi maxaa telefon laga qaban
waxaan ku taraba Haddee- hadda been maan isku sheegnaa hadi macno maliyide maxaa telefon lagaga qaban maxaa sheegi maxaa soo kordhin
dehaha sax hadduu ku dhalo badha uu yid asna maxaa sameyn marka waxaan ku taraba ninka isaga Ah.
telefoonkan lacag ogu dira ambesa
waxaa rabta in asaan u malaysa inuu asaga lacag laayo wuxuu ku cuno wuxuu ku qadayee hadde ha de ninka wuxuu telefoonka u qaban lahay inuu saarlaan yahay. ma ahe inuu wax uu meel ku tego inuu leeyahay Ha.
waxaan iray ninkan waxaan iray bal sida inuu telefoonka uu kaa qabta ama inuu kusoo waco waxaan aad soo dirta maxaa ka wadaa inuu dhaho konton Ha.
shilin baan diray labaatan shilin baan diray toban shilin baan diray haasta hal mar ee waraaq kulama hadlaa maxaa jira kuma dhahay lacagtayda uu sii aruursan karo
mahadsan yahay xuseen Fal- wuxuu leeyahay ninkani wax buu ka raadinaya asagana lacagta yareeda uu labaatan labaatankii shin oo saaka ula uu raba inuu dugooyinka meelaha bal wax yar oo loos injigu uu kaga qaato uu laga sii aruursanayo wuu mahadsan yahay xuseen farar saaxiibkay aad baan u mahad celinaya saaxiibay iyo ogolaada inaan soo qoto mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee teliga far farxad leh eetel imika ku keenta adeega xulliga dheer ee foji eetel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji oo aadka marka aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siina adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebooka instagram-ka telegram-ka maaha mid markaas kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo ma- ma- ma aha mid markaas culays ah dhegeysa maanta waa ku biir qadka telefoonka casriga eetel tagland kugu dhowo eetel soo noqabso lafta eetel foji waa xelbar markaas qofku kaga faa'iideysan karo in badan ayaa laga yaabaa in hamuun aad u qabtay in badan laga yaabaa in markaas fartaad u qaniinsaneed in badan baa laga yaabaa in waxyaalo fara badan ay markaas kaaga mashquulsanayeen ama waxyaalo fara badan ay kaaga xirnaayeen dhegeystayaal maanta waxaan ku leenahay fursad ayaa haysataa iminkan waa laga lagu horumariyey shirkadda isgaarsiinta airtel waxaa markaas lagu leeyahay iminkan dunida way casriyeed la jahan qaad dhegeyste oo markaas dib ha isku dhigin xusno waxaa markaas lagaa doonaya in la tegid kaarkaada aqoonsiga markaad aad tegeyso dukaamada si aad markaas dunidan casriyeed markaas aad ula jahan qaado dhegeyste dhegeystayaal waxaad waxyaalo fara badan oo qofka uu ka fahmi kara kana baran kara dhanka xirfadaha ayaa kamid ah hadda sidoo kale waxaa kamid ah qaybta markaas cunno karista waxaa kamid ah qaybta markaas culansaarka waxaa kamid ah dhegeystayaal qaybta markaas isqurxinta waxaa- saarka waxaa kamid ah dhegeystayaal wax waliba qof uu asaga ka baran karo oo markaasi uu markaas uu ku haminay ama ku taminina in badan maanta waxaan ku leenahay haddaba ma leedaha telefoon casri ah haddaba ma leedaha telefoonka loo baahan yahay maanta waxaan ku leenahay qad casri ah qad markaasi af 4g ah oo markaas arnamo kaa istaagaynin oo haddana kaarkii aad ku shubto mise dhaataadii mise eh, internetka aad ku shubto muddo ayuu ku hayaa isbuuc ama laba isbuuc ayaa lagaba inuu ku hayo maanta oo si wanaagsan oga faaideyso adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel qadka ta wanaagsan ee airtel dhegeystayaal halkaasna kusoo afmiraya barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waad mahadsantihiin sida qurux badan oo dhegeysaneysaan oo la socotaan barnaamijka waanu ka mahadsanyihin saaxiibkii barnaamijka la qeyb qaatay oo mar walibaan halkan saaxiib aan ku noqonay sidoo kalena arrimo badanna gobolka qoybari mar waliba diiradda ku saara kaga hadno waana ninka caamir maxamed dhegeystayaal waana markaas arrimaha gobolka qoybari ku takhasusay waa arrimaha gobolka aadka markaas u fahansan dhaqaalaha sidoo kalena dhanka xaaladda dalka guud ee markaas arrimo fara badan fahamsan dhegeystayaal wuxuuna markaas u daneeyaa arrimaha gobolka qoybar in badanna wuu kaga hadlaa in badanna wuu ka sheeleeyaa dhimaha gobolka iyo sida nidaamka wax u kala socdaan dhegeystayaal aad ku mahadsantaha adiga sida quruxda badan aad uga qayb qaadatay waana niga mahadcelina sida dhegeystiy barnaamijkan ugu dafuray oo asagana u su-aalo markaas weydiinaya shiraar isliil loo maray iyo barnaamijka ka qayb qaatay maxamed ibraahim asagana mandheera maxamuud asagana maxamed raamu maxamed aadan raamu asagana qadka telefoonka ayaa ka gabay ku mahadsan yahay maxamed jilcow asagana dhanka mandheera naga soo abuumunaa maxamed sheekhuna idaacadda sheekeeda aad ayuu mahadsan yahay aabahaasi sidoo kalena aad u jecel oo sidoo kalena waa nin aad markaas u xamaasad badan oo markaas jecel in gobolka waqooyi bari ee isku tashato sidoo kalena ee lugada markaasi ku istaagto noqoto gobol markaasi gobolada kale kaga sii horeeyo dhanka horumar nooc waliba ee ahaato cid waliba danaynaysa anigana waan danaynaya adigana waan danaynaysa mustafa wajeer uu ku mahadsan yahay sidoo kale xuseen faliir dhegeysiyi qadka telefoonka u dambeeyey saaxiibka asagana ku mahadsan yahay ilaa markii dambe shilimaadkii laga gurtay ninkaasna xildhibaankii uu soo doortay ayuu shilimaad u dirdiray wuxuu leeyahay waxaan u malaynaya in xildhibaanka wax la-aan uu yahayo oo waxba uusan haysanin maxaan laa bal ninka wuxuu gaari ku raaco bal xitaa aad u dirtid kontonka shilin mataatuda lagu raaco nairobi ayuu u diraya waa nin markaas haddana aan telefoon kusoo celin oona fahansanin bal ninka lacagta sababta loogu dirayo aad buu mahadsan yahay xuseen faliir xagar jariir saaxiibkaasi halkaas aan kusoo afmaraya dhegeystayaal barnaamijka adiga dhegeysanay adiga hadda soo beegsanay adiga markaasi qadka telefoonka kaa goy adiga markaasi nasiib aad u weysay dhammaan dhammaan dhammaan dhammaan dhegeystayaasha waxaa leeyahay meel walba joogtaan shukran shakuuran waa shukran jaziilan meel walba naga dhegeysaneysaan aan naga mahad celinaya saaxiib ayaal sida dhegteena ugu raaricinayseen waqtiga juhdigana siiseen haddaba aan u tashano aan u helano gobolka oo aan isku dumnaano dhegeystayaal aan ka saarno qabliyaaladda dhibaatada niceebka markaasi halkan na keentay ama halkan cid waliba maanta markaasi ay doonayso inay ku qabiil qabiil aan mid wada noqono dhegeystayaal si aan markaasi shacabka bulshooyinka aan markaas ay nagu daydaan aan sidoo kale hormuud ugu noqono anagana waxaynoo ballanaa maalinta barita hadduu ay bahraaliga noqd barnaamijka waxaa soo saaray anigu ah yuusuf bakat waxaa laga qayb qaatay caamir maxamed dhegeystayaal waxaynoo ballanaa maalinta barito arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootiyada inta kore waxaynu leeyahay sidaasi nabadgelyo aan ku salina rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh allahuma salli wasalim wabaarik caleyh